الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة الزخرف أي درس ينفذ الأولية waa suura makiya weeye macnaha waxay soo degtay hijradii nebiga sal alay waslam ka hor waxay ka hadlaysaa amay ku saabsan tahay mawduucaadkii ay ka hadli jireen suuradaha la midka ah oo ah diinta usuleeda iyo mabaadi'da waaweyn ee tiirarka u ah diinta islaamka iyo adyaantii hore ee samaawiga ahaydba sida tawxiidka iyo aakhare iyo bacfiga iyo rususha iyo risaalaadka mabaadidaa waaweyn bay ka hadlaysaa macna xaamiim allahu aclam bimuraadihi bidalik ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala ujeedada uu ka leeyahay labada kelimo ama kelimada iyada ah macnaheeda waxay ka mid tahay xuruuftii suuraddii ka horeysay tan iyo kuwii kaleba lagu bilowday suuro badanoo qur-aanka ka midana lagu bilaabo oo xuruufulmuqataca la yidhaahdo macnahoodana lama yaqaano maxaa yeelay kelimada macnaheeda waxaa lagu gartaa ama in qur-aanku fasiro qur-aanku wuu isfasiraa ama waxaa lagu gartaa in nebigu fasiro sal lla alay waslam oo xadiid sugan loo helo ama waxaa lagu gartaa luqadii carabiga ahayd ee qur-aanka kusoo degay saddexdaa midna haddii laga waayo kelimada si loo gartaayo way adag tahay macnaheed xaamiim marka kaasay lamid tahay macnahed walkitaabi kitaabkii baan ku dhaartay kitaabkii almubiini ee caddaa innaa anagu jacalnaa waan yeelnay qur-aanan qur-aan baanu ka yeelnay carabiyan oo carabi ah luqada carabiga loo nisbeeyey lacalakum tacqiluuna si aada u fahamtaan ama si aada caqli u yeelataan wa inahu isagu kitaabkii wey wa inahu isagu fii ummi lkitaabi kitaabka asalkiisuu ku sugan yahay ladaynaa agtanada ayuu ahaaday lacaliyun midkii sarreeyo ayuu ahaaday xakiimun oo xikmad u saaxiib ah sidaan horeyba usoo baranay inta badan xuruufta noocaana suuradaha ku bilowdaayay isla markaaba waxaa laga hadlaa qur-aanka sidaas daraaddeed baa culimada qaarkood waxay leeyihin kelimaadkan iyo xuruuftan ujeeddadii qasadka loo keenayaayo waa in la muujiyo qur-aanka icjaaskiisa inuu qur-aanku mucjis yahay sidaas daraaddeed baa isla markaaba qur-aanka looga warramo macna rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa kitaabka qur-aanka kitaabkan weynidiisay kutusaysaa maxaa yeele ilahi subxana wa tacala hadduu shay ku dhaarto makhluuqiisa ka mid ah wuxuu ugu dhaaranayuu qabaa kitaabku wuxuu ku tilmaamaya waa kitaab mubiin ah wuu cad yahay waxna wuu caddaynaya oo wuu iska muuqdaa macnaha waxaan ka yeelnay bu rabbi subxana wa tacaala kitaabka isagaa qur-aan baan ka dhignay mid la akhriyaan ka dhignay oo haddana luqadda carabiga loo aneeyo luqadda carabiga kusoo degay maxaa luqada carabiga looga dhigay luqada qur-aan kusoo degay lacalakum tacqiluuna si aada u fahamtaan ama waxaad mudan tihiin inaad fahamtaan nebi maxamed uu kusoo degay salawatu rabbi waslamu aleyh baa carabi ah ummadii ugu horeysay diintan qaadatay ee u nusraysay ee adduunka gaadhsiisay baa carab ahayd inay iyagu marka fahmaan oo ay gartaan waa laga maarmaan haddii luqad kale lagu soo dejin lahaa oyna garanaynin mayna fahmin lacallakum tacqiluun waxaa kaloo laga qaadanayaa qur-aanku qaadashadiisa iyo fahamkiisa ayaa wuxuu yahay caqli ah ruuxuu qur-aanku ka maqan yahay caqli ma leh saas yani waa ruuxaan diinta lahayn ruux caqlile maaha aakharayna ictiraafi doonaano wa qaaluu law kunaa nasmacu aw nacqilu maa kuna fi asxaabi saciir haddaanu caqli leenahay oonu wax garanayno naarta saciira maanaa galleen bay dhihi doonaan marka qur-aanku waa caqli oo dadku u caqli celiyaa oo caqliguu kobciyaa oo caqliguu wax tusaa oo macnaha waxa wey waxbaa lagu gartaa oo lagu fahmaa qur-aankani kadib waxaa la tilmaamay inuusan ahayn wax dhulka ka soo fulay ama khalqi ka soo fulay ama bini aadan dejisteen wa inahum fii ummi lkitaab kitaabka waxaa laga wadaa looxulmaxfuudka ummulkitaabka waxaa laga wadaa looxulmaxfuudko wax kasta oo qoran oo dhan isagaa asal u ah ummida bimacnaa asal wa shayga salkiisa iyo asalkiisaa la yidhahdaa ummu shay marka ummulkitaab kitaabka asalkiisa oo looxulmaxfuudka ah ayuu qur-aanku ku yaala bal huwa qur'aanun majiidun fii lawxin maxfuud wey looxulmaxfuudkuu ku yaalla qur-aanku halkaasaa laga keeno laga soo guuriyey agtanadu ahaaday buu rabbi ihi subxana wa tacaala ladaynadaasi ama waa kitaabka looxulmaxfuudka laftiisa oo wuxuu noqonayaa ummulkitaabi ladaynaa kitaabkaas looxulmaxfuudkaana agtanadu ahaadayoo haddee waxa weeyaan carshiga iyo kor buu jiraa agti ilahay agtiisa lagu tilmaama lacaliyun xakiimunta in lagu tilmaamayo carshigana waa dhici kartaa qur-aanka laftiisa in lagu sifaynayo waa dhici karta yani laleeyahay lacaliyun wey mid shanigiisa iyo arrinkiisu sarreeya qur-aankani shay caadiya ma ah shay hooseeyana ma ah wax bini aadan ay farsameeyeen oo gacantooda ku dejiyeenna ma ah waa sarreeyaa shanigiisa iyo qadarkiisu xikmad buu ku saaxiib yahayoo xuruuftiisana mid walba meeshuu ku habboonaa baa la dhigay axkaamtiisuna mid walba meeshuu ku fiicnaa buu yaalla ku habboonaa isagoo dhan waa xikmadaysan yahay wax haba yaraatee khaldan ma leh wax meeshiisii meelaan ahayn garab marsan meeshiisii garab marsan oo meel khalada yaallana ma jiro isagoo dhan waa xikmadaysa maanaa xikmadii rabbi subxaana wa tacaala ayaa lagu soo dejiyey xaamiim walkitaabi kitaabkii baan ku dhaartay kitaabkii almubiini ee caddaa waxna cadaynayay baan ku dhaartay inaa anagu jacalnaahu waanu waxaanu ka yeelnay kitaabka qur'aanan qur-aan baan ka yeelnay qur-aankaasoo carabiyan luqada carabiga iyo afka carabiga loo aaneeyey oo loo nisbeeyey lacalakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna inaad caqli yeelataan ood fahamtaan ama lacalakum tacqiluuna si aad u fahamtaan ood u caqliyeysataan wa inahu isagu kitaabkii wey fii ummi lkitaabi kitaabka asalkiisuu ku yaalla oo looxulmaxfuudkiia ladaynaa agtanada ayuu ahaaday lacaliyun midkii sarreeyo wey lacaliyun khabar bacda khabar lacaliyun midkii sarreeyo wey oo shanigiisiyo arrinkiisu sarreeyo xakiimun oo xikmad u saaxiiba oo xikmadaysan wey afa nadribu miyaanu jeedin cankum xaggiina miyaanu idinka jeedinaynaa addikra waaninta yani waaninta miyaanu idinka jeedinaynaa ama addikra qur-aanka miyaanu idinka jeedinaynaa safxan jeedin an kuntum inaad ahaateen darteed qawman qowm musrifiina oo xadgudbay aayaddaas ilaa laba tafsiir baa ku jira tafsiirka u fiicani ka aan marnay wey oo macnaheedu waxa weeye waxaa laga wadaa qur-aankan miyaanu idinka jeedinaynaa oonu idinka celinaynaa onu idinka daynaynaa in aada xadgudub ku kacdeen darteed yacni kuwii ugu horreeyey markuu qur-aanku soo degay oo reer quraysheed iyo odayaasheedii ah qur-aanka way diidan oo way ku gacan saydheen waanadii ilaahayna waa ku gacan saydheen ma inaad ku gacansaydheen darteed ood kuwa xadgudbaya noqoteen qur-aanka ma idinka reebanayna oo ma idinka daysanayna waad istaahishaaneen laakiin ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa laydinka dayn maaye idinkoo xadgudbahayo oo diidan baa haddana laydinla daba soconaya saas maanaa laydinku dayn maayo haddaad jeesataan xadgudubtaan la daga kitaabkii laydinka ceshan waanadiina laydinka ceshan maayo idinkoo la dagaalamaya haddana laydinla daba soconoo laydin sheegaya oo laydin dhamaystiraya macnaa saas weeyaan afa nadribu cankum ilahay fadligiisa ka mida subxana wa tacala waaka macnaa waxa wey culimada salafka ay leeyihiin ma haddii macnaha waxa weeyaan alle markii qur-aanka uu soo dejiyo qoladii ugu horreysay uu kusoo degay ay ku kufriyeen hadduu doono ilahay subxaana wa tacala waa ceshan karay laakiin ilahay fadligii subxana wa tacaala muusan ceshanine ayagoo xadgudbahayaa haddana inagoo xadgudbayna ba haddana ilahi subxana wa tacala waanadii wax sheega inagu wadaa afa nadribu miyaanu jeedinaynaa oo celinaynaa cankum xaggiina addikra waanada iyo qur-aanka wey wa qur-aankan laydinku waaninayo miyaanu idinka celinayna oo idinka jeedinaynaa safxan jeedin safxan waa yani master muakida wey safxan jeedin miyaanu idinka jeedinayna oo macnaha safxiga waxaa la yidhahda safxat lculum qoorta luqunta dhinaceeda ruuxu markuu kaasii jeedsado wuxuu kuusoo duwayaa luqunta dhinaceeda marka safxan jeedin miyaanu idinka jeedinaynaa o idinka celinaynaa qur-aanka iyo waanada an kuntum inaad ahaateen darteed miyaanu idinka celinaynaa qawman qowm qowmkaasoo musrifiina xadgudbay ma xadgudub aada la timaadeen baanu idinka celinaynaa waad istaahishaana laakin idinka celin maayo in waa laydinku wadiyo waa laydin dhamaystiriyo waa la soo dejino waanadana waa laydin gaarsiiyo maana idinkoo yani waxa way xadgudubkii wada wa kam in badan ayaanu arsalnaa dirnay oo min nabiyin nebi ah fi lwaliina ummadihii hore dhexdooda aan dirnay wamaa yaatiihim uma yimaado ummadihii hore uma imaanin bimacnaa waa mubaaric bimacna almaadiga wey wamaa yaatiihim uma imaanin ummadihii hore min nabiyin nebi uma imaanin ilaa haddii u yimid kaanuu waxay ahaayeen bihi nabigaa yastahziuuna kuwa ku jeesjeesay ahaayeen fahlaknaa markaasaanu halaagnay fa ahlaknaa waanu halaagnay ashadda kuwa adayg badan minhum kuwa nebi maxamed la jooga xaggooda kuwa ka adayg badan badshan xagga qabashada kaga adayg badan wamadaa waxaana tegay mathalu lwaliina kuwii hore mathalkoodii waa tegay yani waxaa laga wadaa xaalkoodii xaalkoodii cajabta lahaa oo laga wada haljigay waa tegay oo waa dhammaaday walain sa'altum haddaad weydiisa nebi maxamedow man kuma ayaa khalaqa abuuray alsamaawaati samaawaadka iyo waalarda dhulka layaquulunna waxay dhahayaan khalaqahunna waxaa abuuray alcasiizu allaha haalibka alcaliimu ee ogaanshaha badan alladii allahaasoo jacala yeelay lakum idinka alarda dhulka idinka yeelay mahdan gogol idinka dhigay oo wajacala yeelay lakum idinka fiiha dhulka dhexdiisa suulan jidad idinka yeelay lacalakum tahtaduuna si aada u hanuuntaanoo danihiina aada ugu hanuuntaanoo ugu hagaagtaan rusushii ilaahay diray nebiyadii ilaahay diray waa badnaayeen oo ummadihii hore dhexdooda la diray waa kaan soo sheegnay wa kam arsalnaa min nabiyin fi lwaliin ilaa boqol iyo labaatan iyo afar kun oo nebi ayuu ilaahay diray subxaana wa tacaala sida xadiidka nabigeena ku asaxday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ummadaha loo diray nebiyada loo diray ummad kasta markuu nebigeedu u yimaado waxay kula kici jireen inay ku jeesjeesaan waa beeninayaan horta markay beeniyaanna rasuulkii waxay bilaabayaan inay ku jeesjeesaan oy ku ciyaaraan oy wax ka sheegaan oy dacaydeeyaan sidaasi dhaqan bay u ahaan jirtay waxaa laga wadaa ujeedada laleeyahy waxa weeye nebi maxamed baa xaaladaa aayadahani kusoo degayaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa haysata jees-jees iyo dagaal iyo dacaayad baa ku furan waxaa laleeyahay marka saa un bay ahaan jirtay arrintu ma aha wax adiga hadda kugu bilowday weligeed saasay soo jirtay rusushu markay nebiyadu markay ummadahooda u tagaan saa un baa lagu jees-jees jiro lagu ciyaari jiray kuwii nebiga la dagaalamsanaabaa haddana waxaa la yidhi fa ahlaknaa ashadda minhum badshan kuwan kugu jees-jeesaya kaasoo horjeeda kuwa xagga qabashada kaga awood badanoo ayaga ka xoog badan baanu halaagnay bu rabbi subxana wa tacala waa ummadihii hore reer caad iyo reer thamuud iyo qowmu nuux iyo oo ka xoog badnaa kuwii reer qureyshyada nebi maxamed la dagaalamayay kuwaasaanu cagta marinoon baabiinay bu rabbilahi subxana wa tacala kuwani waxba ma ah haasaas way macana iyagaa loo hanjabaya fa ahlaknaa ashadda minhum badshan badshanta waa qabashada qabashada gacanta keliya meehe waa qabashada ciqaabtu la socoto way macana wamadaa mathalu lwaliina waxaa laga wadaa kuwii hore sifadoodii iyo xaaladahoodii cajabta badnaydii horay u tagtay waa hore wax taga wey taariikhda diiwaankeeda iyo sijilligeeda ayay ku tageen ummadihii hore waxay ku kaceen iyo wixii lagula dhaqmay mathalu lwaliina waa halaagii la halaagay iyo qaabkii loo halaagay iyo cuquubadii la mariyey taasaa laga wadaa mathalu lwaliina taasi waa tagtay waxa ku qaateen saas maana wax ku qaato oo wax ku fahma qolada nebi maxamed la dagaalamaysa salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo ka soo horjeedo diinta la diidan baa waxaa la yidhi cajabtay leeyihin waxa weye haddaad weydiisa baa la yidhi oo tiraado war samaawaadkiiyo dhulalka yaa abuuray waxay kuleeyihiin waxaa abuuray allaha casiiska ah ee haddana caliimka ah allah abuuray bay leeyihin allaha tilmaamaha le baa abuuray bay ku dhahayaan ayib xaggee wax ka khaldayn marka samada yaa abuuray allah bay kuleeyihin dhulka yaa abuuray allah makhluuqaadka yaa abuuray allah xaggee wax ka khaldan yahin saa iyagoo leh bay haddana waxay caabudeen isaga cidaan ahayn meeshay ka khaldanaayeen marka waxa weeye wixii ka laasimayey qiritaanka ay qireen inuu samaawaadkana abuurtay dhulkana abuuray isaguna maamulo intaa hadday qireen maxaa ka laasimayey inay keligii caabudaan tii baa lagu kari laaya marka saas waa tawxiid rububiya oo waxaa ka laasimaya tawxiid rububiya hadduu ruuxu qiro uluuhiyadana inuu qiro wailaa yatanaaqab u iska hormaraya hadduu qiri waayo war haddaadan leedahay isaga keligiibaa ka taliya meesha isagaana abuurtay soo keligii inaad wax u doonato ma ood keligii barida ma ood keligii u sujuuddo ma oo keligii wax u gowracdo ma ood keligii wax u doonato ma maxaad meel kale iyo laab kale u aadaysaa oo dhinac kale u maraysaa mas'alada marka ka khaldanayd nimankii carabta ahaa ee nebigu la dagaalamay taas ahayd macana ma ahayn inay ka khaldanayd abuurka inay lahayn yaa abuuray kownka yaa maamulana kama khaldanayn way garanayeen laakiin waxaa ka khaldanayd markay inay waxbaryaan rabaan iyo asnaamta aadayeen waana midda in badanoo maanta muslimiinta ka mida ka khaldamay oo intaaba waa qirayaan markay intaa qiraan kadibba waxay aadayaan amwaad iyo dadka dhintay iyo qubuurahay aadayaan war saasaa dhihine maadaama tan aad qirteen tanna keligii siiya waa kala laazimayaan laba shay oo isku xidhan way macana allaha subxaana wa tacaala samaawaadkii dhulalka abuuray waa midka dhulka idinka yeelay gogol idinna yeelay jidad dhilku waa goglan yahay haddaad doonto waad ku lugaynaysaan waa gogosha haddaad doontaan waad ku seexanaysaan haddaad doontaan waad fadhiisanaysaan haddaad doontaan waad falanaysaan yani waxa weyaan waa gogol aan ku diidaynin yaa saa idinku gola ilahi baa idinku goolay subxana wa tacala waa idin diidi karaa ogoy hadduu ku diido ku yidhahdo dhulku cagta iga xaggeed aadi ila waa ku diidi karaa waana kaa xoog badan yahay gogoshaa ilahi baa dhigay subxana watacala haddana dhulkiisa isagoo ah rabbi kama dhigin subxaana wa tacaala mid aan astaamo lahayne jidad aad danihiina ku gaadhaan buu dhulka korkiisa idiin saaray saas maana yani haddaad dan leedahay ood meelheblo u socoto waa inaad jid raacdo dhulku hadduu jid la-aan yahay gurigaagiina maadan soo garateen meelaad u socotana maadan garateen jid baa danaha lagu gaadha jidadka ayaa bixiyey ilahay baa dhulka korkiisa idin yeelay subxana wa tacala saas maana wa kam in badan ayaanu arsalnaa dirnay oo min nabiyi nebi ah nebi fi lwaliina ummadihii hore dhexdooda ayaanu dirnay wamaa ya'tiihim uma yimaado ummadaha iyagaa min nabiyin nebi uma yimaado uma imaanin wey ilaa hadduu u yimid kaanuu waxay ahaayeen bihi nebiga isagaa yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesay ahayd fa ahlaknaa markaa waxaan halaagnay ashadda fa ahlaknaa waxaanu halaagnay ashadda kuwa ka adayg badan minhum kuwan xaggooda babtan xagga qabashada xagga ciqaabta iyo qabashada kuwa kaga adayg badnaa ayaanu halaagnay barbari subxana wa tacala wamadaa waxaa tegay mathalu lwaliina ummadihii hore mathalkoodii iyo xaaladii xaaladoodii cajabta lahayd xaaladoodii cajabta lahayd iyo ciqaabtii iyo halaagii la mariyey laga wado taas ayaa horay u tagtay oo inaad fiirisaan ood ku cibro qaadataan ah walain sa'altum haddaad weydiisa nebi maxamedow kuwan kula jooga oo tidhaahda man khalaqa yaa abuuray alsamaawaati iyo waalarda dhulka layaquulunna waxay dhahayaan khalaqahunna waxaa abuuray alcasiizu allaha qaalibkeen laysku taagi karin alcaliimu ogaanshaha badanee waxba ka qarsoonayn alladii allahaasoo jacala yeelay lakum idinka alarda dhulka idinka yeelay mahdan gogol idin goglanoo danihiina aada ku dulqabsataan oo wajacala yeelay lakum idinka fiiha dhulka dhexdiisa suban subulan jidad idinka yeelay lacallakum jidadku maxay qabanayaan lacallakum waxaad mudan tihiin ama lacallakum tahtaduuna si aad u hanuuntaanoo xawaa-ijtiina iyo danihiina aada ugu hanuuntaan meeshaad u socotaan iyo dantaad u socotaan si aad ugu hanuuntaan macnaha haddayna jidadkaasi jirin laguma hanuuna hawadaa kore la maraya lafteeda jidad baa la qaadaya maraakiibtu badda markay marayaan waa jidad dhulka korkiisa markii la marayo waa jidad hawada sare diyaaraduhu markay marayaan jidad jid unbaa la qaadaya waxaad arkaysaa jidadkaana ilahay baa dejiyey subxana wa tacala la-aantoodna noloshumaba suurodaynba macna waladii midka nazala dejiyey waladii midka ayaa macnaha abuuray nazala dejiyey min asamaai samada xaggeeda kasoo dejiyey maa anbiye kasoo dejiya biqadarin qadar xaalo ay yihiin iyagoo qadar ah qiyaas fa ansharnaa markaasaanu noolaynay bihi biyihii samada ka yimid baldatan beled ayaanu ku noolayna maytan oo bakti ah kadalika sidaasoo kale sidaas si lamid a ayaa tukhrajuuna laydin soo bixini doona saasaa laydin si lamid a laydin soo bixin waladii midka khalaqa abuuray alswaaja kuwa isku lamaan noocyada lamaanayaasha ah noocyada faraha badan abuuray kullahaa dhammaanteed oo wajacala yeela lakum idinka min alfulki lakum idinka dartii min alfulki doonta xag doomaha xaggooda iyo walancaami xoolaha maa tarkabuuna waxaad fuushaan idinka yeelay litastawuu si aad yani ugu ekaataan litastawuu muxuu idinku yeelay litastawuu inaad ekaataan darteed calaa duhuurihi dhabaryaalkiisa korkooda yani kaa la soo sheegay dhabaryaalkiisa korkiisa si aad ugu ekaataan uma markaa kadibna tadkuruu inaad xusuusataan nicmata rabbikum rabbigii nicmadiisa inaad xusuusataan darteed idaa goortii istawaytum aada ekaataan calayhi kaa la fuula korkiisa markaad ku ekaataan oo wataquuluu aad tidhaahdaan subxaana nashidi subxaana aladii kii nashidi ceeb iyo dhimanaansho dhan laga naso sahara sakhiray oo layliyey lanaa annaga haada kan noo leyli wamaa kunnaa maanaan ahayn lahu isaga muqriniina kuwa awooda oo taag u hayana ma nihin wa innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigaanaga xaggiisa lamunqalibuuna kuwa u noqonayaana xagga rabbi baana u laabanaynaa markaanu tan ka tagna way macna allaha subxaana wa tacaala samaawaadkiiyo dhulalka abuuray dhulka gogasha ka dhigay wadooyinkana idiin sameeyey waa midka sidoo kale xagga sare biyaha kasoo dejiy biyahaasi waxay ku imaanayaan biqadarin biqadarin qiyaas qadar bay ku imaanayaan qadar kifaaya awey waa in idinku filan idinkii xoolihiina iyo dunyadiina iyo noolihiina ku filan aanan maslaxadiinana yani manfaco iyo maslaxa idinku jirto dhibna aan idin geysanayn qiyaas bay kusoo degayaan biyahani haddii faraha laga qaadi lahaa oo laydinku sii dayn lahaa maydaan jirteena waad baabi'i lahayd haddii laydinka ceshan lahaana maydaan noolaateena waad baabi'i lahaydeen kolba qiyaastaad u baahan tihiin ee aad yacni ee idinku filan ayaa la soo dejinayaa wixii marka qiyaasta iyo qadarkaasi ku socdaan inta dhibcood ee sanadkan da-ayaayo waa wax qorshaysa meeshay ku da-ayaanna waa qorshaysan yahin waxa ka soo baxayay soo saarayaanna waa qorshaysan yahin waxani qiyaas iyo qadar ayaa lagu soo dejinaya wax iska socda maaha rabbi wuxuu yidhi subxana wa tacaala biyaha markaan soo dejino waxaanu ku noolaynaa ansharnaa bimacnaa noolayn baa laga wadaa yani waxaanu ku noolaynaa biyaha soo degay beled mayd ahaa yani dhul nabaad guuray oo abaar ahaa ayaa lagu noolaynayaa oo doog iyo yani beero iyo barwaaqo lagaga soo saaraya sidaas biyaha kor ka soo degay dhulkii baktiga ahaa loogu nooleeyey sidaa si la mida baa laydin idinkana laydinku soo saari doonaayo markaad dhimataan laydinku soo noolayn doonaa waa isku mid hadda dhulkii waa bakti biyo markuu helana waa noolaanaya sidoo kaleeto qubuurta markaad ku jirtaan xadiiska nabigeena sida ku sugan roob baa da-ay roobkaa da-ay kadib ayaa dhulka ka soo baxaysaan idinkoo nool dhulkiina waxaa nooleeya biyo samada ka yimid idinkana markaad dhimataan kadib qubuurta waxaad kaga soo baxaysaan biyo kor ka soo da-ay oo ilahay xaggiisa ka yimid subxana wa tacala marka yani waxa weeyaan waa isku qaab qaabka dhulka lagu noolaynayo iyo qaabka hadhowta lagu noolaan doono dhimashada kadib ee lagu soo bixi doono waa isku si waa biyo kor ka yimid biyo kor ka yimid saasa macnaa waxa weeyaan rabbi subxana wa tacaala marka tan tan uga qiyaas qaata wey nimanku waxay diidanaayeen nolol dambe inay jirto war dhulkiio la noolaynaya ad arkaysaan idinkana sidoo kale unbaaba laydinku soo noolayn doonaaye arrintu mayadaa culusba allahaasi subxaana wa tacaala waa midka abuuray noocyada abuuray wey alazwaaj bimacna alasnaaf wey sida sheekh maxamed amiin shanqiti uu leyahy aleyh raxmatullah asnaafta waa noocyada kala gedisan intaasoo noocoo kala gedisan oo makhluuqaada allah abuuray wey subxana wa tacala subxana aladii khalaqa alazwaaja kullaha mima tunbitu alardu wa min anfusihim wa mima laa yaclamuun inagi soo marna yani waxyaalaha dhulku soo saaraan waa noocyo bini aadamka laftiisii waa noocyo waxyaalo badan oo aynaan ka warhaynin waa noocyo waa lamaanayaal waxaas oo noocyo iyo lamaanayaal iyo aswaaja ilahay baa abuuray subxana wa tacala rabbi subxaana wa tacaala kadib wuxuu idin yeelay wajacala lakum min alfulki walancaam gaadiid aad fuushaan ayuu wuxuu idinka yeelay doomaha iyo maraakiibta xoolahana wuu idinka yeelay xoolaha berigaa lagu mari jiray oo doomaha bariga lagu maro safiinatu saxra geelu ahaa biyahana waxaa lagu mari jiray maraakiibta iyo doomaha labadaba ilahay baa idin yeelay subxana wa tacala maxaa laydinku yeelay litastawuu calaa duhuurihi gaadiidkaa ilaahay idin siiyey in aad dhabarkiisa dhabarkiisa inaad fuushaan oo ku ekaataan markaad dhabarkiisa intaad ku ekaataan aad fuushaan kadib inaad xusuusataan nicmada ilaahay idin galay subxana wa tacaala waa nicmo weyn dan baad leedahay adigaa danahaaga u socda haddana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kuu sakhiray dantaadii makhluuq kalood ku gaadho makhluuqii kalaa daalahaya adigiina waad nasantahay makhluuqii kalaa rafaadaya adigiina waad nasantahay makhluuq kalaa laguu sakhiray oo kaa xoog badan markabkan intaasoo tan wada hadduu xooggiisa isticmaalo oo uu ku diido wuu heli karaa oo badda kugu tuuro saas ilahay baa kuu sakiray subxana watacala waad fuushanta dantiisa uma socdee adigaa ku dalaysanaya geelan aada saaran tahay sidoo kaleeta weeye wuu kaa xoog badan yahay a waxaad xusuusani markaad korka kaga fadhiisato allaha subxaana wa tacaala sidaa kuugu sakhiray nicmaduu kuu galay bini aadan ahaan inaad xusuustaan baa la doonaya uma tadkuruu nicmata rabbikum ida stawaytum calayhi markaad xusataan oo qalbigaaga ay ku weynaato ilahay nicmadaa uu kuu galay baa markaa afkan aad kaga dhawaaqaysa subxaana aladii sahara lana hada wama kuna lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun gaadiidkii baad korkiisa saaran tahay waxaad leedahay waxaa nasahan oo ceeb oo dhan ka hufan allaha noo sakhiray midkan ee noo layliyey awood aan leenahay maanaan ku layliyin tabartaana ana maanaan ku sakhirin ilahay baa saa u sakhiray subxana wa tacala bini aadamka masaalixdiisa iyo danihiisa u sakhiray wailaa makhluuqaadka ka ugu yar haddii layli lagu yidhahdo ma layli kartid ilahay uusan kukal ku layli subxana wa tacala saas wey makhluuq yar oo daciif ah haddii layli way jiir haddii lagu dhiibo jiir ma layli karta ma laylimaya yani saas midna waxa weye isagoo xooggaa leh ayuu iska leeliyahoo isaga kaa hogaansan yaho carruurta yararkaa iska iska wadan oo waa la iska kaxaysan oo inta laysku dabada laysugu xidho isagoo labaatan neef ah ayaa yani waxa weye ilmo yar baa hogaanka hayoo iska daba socdaa taskiir ilahay wey subxana wa tacala ma aha awood bini aadan ma aha tabarkeenana ma aha allaha markaasaa kugu sakir wamaa kunna lahu muqriniina kuwa awoodana ma neh ma kari karno awoodanadana ma aha tabartaanaa ma aha xeelataanaa ma aha ilahay baa noo leeliya subxana wa tacala nicmadaa inaad garataan oo ilahay uga mahad celisaan subxana wa tacaala wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuuna waxay tilmaamaysaa socdaalkan aad ku jirtaiyo safartan aad gashay eed gaadiidka u saaran tahay waxay la mid tahay safartaad adduunyada ku joogto o kaleeto noqod waxaad ku xusuusanaysaa safarta aakhare aada u socoto ilan hadda safarta gurigaaga markaad ka tagto od magaalo kale aado magaaladaa kale markaad aaddo waad soo noqon gurigaagii baad ku soo noqon markaad gaadiidka saaran tahay qalbigaaga waxaa soo gelaya war adduunyada aad joogtaba ilan socotaaba tahay oo safar baabad ku tahay daartaadii iyo degmadaadii rasmiga ahayd middani ma ahee waa degmada aakhare wey wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuuna markaaba qalbigaaga waxaa kusoo dhacaya gurigani gurigaagii maaha noloshan adduunyadana socdaal iyo safar baad ku jirtaa xaggeed usii socotaa deegaankaagii iyo gurigaagii rasmigaa ee aakharaad usii socotaa xagga rabbi baan u noqonaynaa macnahaasay tilmaamaysaa macnaha rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sida xadiidka saxiixu muslimka ku yaala muslim iyo qeydkii ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni cumar nebigu sal alay wasalam markuu gaadiid fuulo ayuu wuxuu dhihi jiray oo uu yani waxaway si fiican ugu fadhiisto wuxuu dhihi jiray saddex goor allahu akbar allahu akbar allahu akbar kadibna wuxuu akrin jiray subxaana aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniin waina ila rabbina lamunqalibuun allahuma ina nasaluka fi safarina hada albira wtaqwa wmin alcamali ma tarda allahuma hawin calayna safarana hada waطwi cana bucdah allahuma anta asaxibu fi safari wlkhalifatu fi lahli allahuma ina nacuudu bika min wacthaai safari waka'aabat lmandr wasuui lmunqalabi fi lahli wlmaali wlwalad buu nabigu arin jiray salawatu rabbi waslamu aleyh ducadaasaa la akriyaa haddaad diyaarad fuusho markaad korkeeda ku fadhiisato haddaad gaadiid baabuur saaran tahay haddii aad barkab fuusho ama doon fuusho mar alla markaad korkiisa ku fadhiisato ayaa la doonaya ducada inaan la halmaan sidaasuu nabigeenu akrin jiray salawatu rabbi waslamu aleyh markuu soo noqdo oo uu soo laabanayana wuxuu ku dari jiray oo uu dhihi jiray aaibuna taaibuna taa'ibuuna in sha allahu caabiduuna lirabbina xaamiduun saasuu dhihi jiray nabig sal lay sl soo noqonnay waan toobad keennay rabbigaanaan caabudaynaa isagaan mahadinaynaa ducadaasuu nabigu akrin jiray salawatu rabbi waslamu caleyh marka yani waxa weye taqriiban aayadan buu nabigu marka ku camal falaya subxaana aladii sahara lana hada wma kuna lahu muqriniina ilaa ducada ka dambaysaaye litastawuu cala duhuurihi uma tadkuruu nicmata rabbikum ida stawaytum calayhi wataquluu ila akhiri laaya taasuu nabigu ku camalfalaya salawatu rabbi waslamu aleyh sidaas marka nabigu ugu camalfalay baa la doonaya inagana unugu camalfalno oo wixii wax caadiya uusan ina noqonin mushkilada taagani waxa weeye wixii wuxuu inala noqday wax uun noloshaa ka mid ah wax saamaynana aan inuguba lahaynoo qalbigeenna wax saamayn aan ku lahayn intaan isa siinay ayaabaad moodaaba shay iska dabiici waa iska dabiici baa lagu leeyay war dabiici meehe asraar baa waxaan ku jira oo la doonaya in la fahmo waladii midka way midka ayaa abuuray waladii midka ayaa abuuray nazla dejiyey min asamaai samada xaggeeda maa an biyo kasoo dejiyey biqadarin xaal ay qadar ku sugan yihiin xaal ay qiyaas iyo qadar rabbi ku talagalay ay ku sugan yihiin fa ansharnaa waan noolaynay bihi biyihii waxaan ku noolaynay baldatan beled baan ku noolaynay maytan oo bakti ah kadalika sidaa si la midaana tukhrajuuna laydiin soo bixin oo qubuurta laydinka soo saari markaad dhibataan kadib waladii midka ayaa abuuray khalaqa abuuray waladii midka ayaa arrimahaas lasoo sheegay abuuray oo yeelay khalaqa abuuray alswaaja noocyada abuuray noocyada isku lamaan allaha abuuray kullahaa dhammaanteed noocyada kala gedisane makhluuqaadka midka abuuray oo wajacala yeelay lakum idinka min alfulki doomaha xaal ay ka mid yihiin walancaami iyo xoolo xaal ay ka mid yihiin maa tarkabuuna waxaad fuushaan ama waxaad tidhahdaa wajacala yeelay lakum idinka min alfulki doomaha xaggooda iyo walancaami xoolaha xaggooda wuxuu idinka abuuray maa wuxuu idinka yeelay maa tarkabuuna waxaad fuushaan oo gaadiid ka dhigataan litastawuu maxaa laydinku yeelay litastawuu si aad ugu ekaataan inaad ku ekaataan darteed calaa duhuurihi dhabaryaalkiisa korkiisa duhuurihi maadi bay unoqonaysaa damiirku kii laydin kii aada fuulidiina lagu talagalay inaad fuushaan kaa dhabarkiisa ama doon ha noqdo ama xoolo ha noqdee kaa dhabarkiisa korkiisa inaad ku kor inaad macnaa waxa wey aada fuushaanoo aada macnaha waxa weeyaan ku ekaataan uma markaa kadib markaad ku ekaataan dhabarkiisa kadib tadkuruu inaad xusuusataan nicmata rabbikum rabbigii nicmadiisa inaad xusuusataan oo qalbiga ka xusuustaan idaa goortii istawaytum aada ekaataan calayhi korkiisa markaad ku ekaataan oo wataquuluu aada dhahdaan qalbigii markaad ka xusuusato ood nicmadan weyn iyo qiimaheeda aada garato afkana waad kaga dhawaaqi oo wataquuluu aada dhahdaan subxaana aladii kiina sihidiisa sahara sakhiray lanaa anaga haadaa kan noo sakhiray wamaa kunnaa maanaan ahaynoo ma nihin lahu isaga muqriniina kuwa awooda ma nihin taag iyo tabar uma hayne sakhirid iyo layli ilahay wey wa innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigana xaggii lamunqalibuuna kuwa laabanayaanu nahay oo socdaalkan iyo safarkan aan gelayo waxaan ku xusuustay weeye safartii aakhare aan ugu jireen xagga usii socday wajacaluu waxay yeeleen intaa markii laga baxay ayaa waxaa laynoo sheegayaa dhaqan xumo iyo aflagaado iyo caqiida xumo jaahiliyadu ay qabtay oy rabbi subxaanahu watacaala ay ku sameeyeen wajacaluu waxay yeeleen lahu alle waxay u yeeleen min cibaadihi addoommadiisa xaal uu ka mid yahay ama min cidaami cibaadihi addoommadiisa xaggiisa xaggooda waxay uga yeeleen juz-an gobol bay uga yeeleen ina alinsaana insaanku la kafuurun midkii kufrin badan wey mubiinun oo kufrigiisuna astacbi am amase ittakhadama wuxuu samaystay alle mima khalaq mima yakhluqu wuxuu abuurayo xaggiisama wuxuu ka samaystay banaatin gabdha miyuu ka samaystay oo wa asfaakum idinkana ma wuxuu idiin dooray oo idiin madhay bilbaniini wiilasha wa idaa goortii bushira la bishaareeyo axaduhum midkood marka loo bishaareeyo bimaa shay loogu bishaareeyo daraba uu yeelay lilraxmaani allaha naxariista badan uu u yeelay mathalan ku la mida uu uga dhigay midkuu shaygii uu allaha naxariista badan mahalkiiyo mid la mida uga dhigay markii isaga loogu bishaareeyo dalla wuxuu ahaanayaa wejhu wejigiisu muswaddan ku madoobaaday buu ahaanaya walxaal buu wejigiisu madoobaanaya huwa isagu kadiimun uu yahay mid murug iyo walbahaar laga buuxiyey kadiimun yani waa mid cabursan oo wuu cabursan yahay wuxuu ka cabursan yaho ka buuxaa murug iyo walbahaar buu ka buuxsanaya awaman yani ajacaluu miyay yeeleen lahu all wajacaluu ma yeeleen lahu allama waxay u yeeleen man cid miyay u yeeleen yunasha'u la korinayo fi lxilyati waxyaabaha laysku qurxiyo dhexdooda lagu korinayo wa huwa isaguba mankaasi hayru mubiinin min aan cadaysan karin ah xujadiisa fi lkhisaami dooda dhexdeeda wajacaluu waxay yeeleen almalaaikata malaaigtii waxay ka yeeleen aladiina malaaigtaasoo hum iyaguba cibaaduraxmaani allaha naxariista badan addoommadiisii ah waxay ka yeeleen inaasan dhadig bay ka dhigeen ashahiduu miyay xaadireen waa la yaabe khalqahum abuuristoodii miyay joogeen oo goobjoog ahayeen sa tugtabu waa la qori doonaa shahaadatuhum markhaati furkooda ee balhaqireen wa yus'aluuna waa la weydiin doonaa waxa ay leeyihiinna waa la warsan doonaa waa la iskaga daba imaan wey macana waa midii ay dhihi jireen in badanna qur-aanku ka soo hadlay allah subxaana wa tacaala caruur buu leeyahay oo malaa'igta ayuu gabdha ka dhigtay caqiidadii nooca ahayd ayay aayaadku radinayaan marar badan buuna qur-aanku ka soo hadlay oo la soo radiyey caqiidadaasina waxay ku salaysan tahay waa nooc meel kaga dhaca ilaahay subxana wa tacaala meel laga dhacayo ilaahay makhluuqaadka faraha badan ee uu abuurtay qaar ka mid a bay ilaahay u yeeleen wa jacaluu lahu min cibaadihi juz-an sida ay rajaxayaan sheekh maxamed amin shinqiiti iyo keyrkood ay rajaxayaan keyrkiiba rajaxayaani juz-iga waxaa laga wadaa bimacnaa alla waxay u yeeleen addoommadiisa qaar ka miday gobol isaga ka tirsan ka dhigeen oo macnaha waxaa laga wadaa caruur bay u sameeyeen caruurtan ayuu ilaahay u yeelayaani waa khalqi malaa'igtu waa makhluuq ilaah makhluuqnimadii intay ka saareen ba waxay ka dhigeen gobol ilaahay ka mida oo see bay gobol uga dhigeen waxay gobol uga dhigayaan yacni haddaad tidhaahdo ilmahani waxaa dhalay hebel ilmuhu waa gobol ka mida waalidkii saas ilmuhu waa gobol ka mida qayb ka mida waalidkii maadaama ay dhaheen malaa'igtu waa gabdhihii ilaahay khalqigii intay ka dhex saareen bay qayb iyo waxay ka dhigeen malaa'igtii waxay ka dhigeen gobol iyo qayb ilaahay ka mida subxana wa tacala wa jacaluu lahu min cibaadihi juz-an gobol gooni ah iyo qayb gooni ah ayay u yeeleenoo ilaahay addoommadiisa ka mid a bay rabbi u sameeyeenoo malaa'igtii bay gabdho uga dhigeen rabbi subxana wa tacaala insaanku waa mid kufrin badan kufrintiisuna iska cada allihii subxana wa tacaala abuurtay oo wax siinayo intaa gacanta ku hayo maamulaya ayuu haddana lagu karilaya oo aflagaadaynaya oo meel kaga dhacaya oo macnaha wax weye xumaan ku sheegay saas maanaa la kafuurun mubiin arrintii baa marka lagala dooday waxaa la leeyahay war alle maku khalqiguu abuurtay buu gabdho ka samaystay idinkana wiilashuu idiin dooray miya yacni waxa lagula hadlayo waa wixii iyagu ay rumaysnaayeen say iyagu qabeen iyo caqiidadoodii faasidka ahayd baa lagula doodaya oo waxaa la leeyahay iyagaa waxay rumaysnaayeen in ay gabdhuhuna liitaan wiilashuna ay sitaan markaasaa waxaa la leeyahay caqiidadiina marka la raaco idinka saaad qabtaan idinkana wiilashii baad isa siiseen allana gabdhihii baad u reebteen oo gabdhaad u yeesheen haddii aad ilaa wa ilaaba aad yacni aydan ka maarmi weydeen inaad caruur u yeeshaan kuwa agtiina ku fiican maad alla u yeeshaan tilka idan qismatun diza mida aynu tegi doono wey waa qaybaan cadaalad ahayn yaani waa laba mas'alo marka hore inaad ilaahay caruur u sheegtahay waa khaldanta waxaase khaladkaa ka sii daran caruurtii midii kula liidatay carruurta marka la qaybiyo tii kula sii liidatay inaad ilaahay u yeesho subxana wa tacala adigana aad kaba xanaaqnood ka xumaata kuwa marka lagugu sheego soo masale kale maa waa qayb marka aan cadaalad ahaynoo jawr awey macnaha rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala mid iyaga ka mida markii loogu bishaareeyo waxa uu ilaahay u sameeyey ilmaha iyo gabdhaha ilaahay uu u sameeyey ee masalka uu uga dhigay haddii isaga loogu bishaareeyo la yidhahdo xaaskaagii uurka ahayd gabadh bay kuu dhashay oo kuu umushay haddii la dhaho wejigaa madoobaanaya karaahada iyo nacaybka iyo kahashadu wejigay ka muuqanaysa ma qarsan karo wa huwa kadiimun wuxuuna ka buuxsamayaa murug iyo walbahaar buu ka buuxsamaya waaba waaba xanaaqayaaba war maxaa dhacay gabadh baa u dhalatay waa kan soo marnay yatawaaraa min alqawm min suui maa bushira bihi ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab waa dhuudhuumanahayaayo golayaashii odayaashu isugu imaan jireen waa ka maqnaanaya wuu ka dhuumanaya meelihii la isugu imaan jira waa cararaya sababtu waxay tahay waa la ceedaynaya gabadh baa u dhalatay baa ceeb markaasuu wuxuu leeyahay talow ceebteeda miyaad iskaga haysataa habaarku dhacdan mise waabaad iska duugtaayoo dhulkaad ka hoos marisaa ma iska qarisaa war halkaasay idinla joogaan halkaa kuwii idinla joogay eed saa u liidayseen baad ilaahay u yeesheen bal caqli xumadooda fiir kasxumadooda bal nimanku meeshay yaallaan fiir rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala awaman yunasha'u fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin dabeecad baa jirta dumarku ay leeyihiin raggana ay kaga gedisan yihin dabeicaddaasi waxa weeye dumarku marka ay korayaan oo yaryar yihiinoo la korinayo marka horeba waxay ku koraan waxyaalaha laysku qurxiyo raggu saa la mid maha gabadha yartaa marka la korinayo biqadcihaaba qalbigeeda waxaa ku jira inay jeclaato waxyaalaha laysku qurxiyo dahabka iyo yani waxa weeye dharka qurquruxsan iyo isqurxintay jecesha midkii wiil la odhan jiray hadduu doono waaba iska dabaqaawaya banaankaas iska ordahayaaba iyada laain iyadoo yar oo foodlay ah baa waxay bilaabaysaa dahbaa lai galo limaada lianna ilaahay baa dabcigan ku abuuray isqurxinta waxyaalaha laysku qurquxeeyo inay ku koraan ilahay baa ku abuuray subxana watacala taasi waa mid midda labaadi waxa weeye markay dood iyo muran timaado yacni waxa weeye dumarka haalibkooda waa say u badan yihiin meesha lagu doodahayo lagu hardamahayo oo afmiinshaar iyo aftahan oo dhan isugu yimaadeen xujadooda ma caddaysan karaan leanna asal waxa u ah xishoodba asal u ah asal waxa u ah xishoodba asal u ah labadaa dabeecay leeyihiin midda hore oo ah inay ku dhex koraan waxyaalaha laysku qurxiyaay waxay tilmaamaysaa nooc naqsi ah maxaa yeelay hadduu shaygu kaamil yahay oo dhammaystiran yahay hadda dhammaystir ma raadiyo soo ma laakiin shay dhiman baa dhammaystir raadiya khalqigoo dhan baa yaa dhiman haddana maca dalika yani waxyaalaha qurquruxsan ay ku dhex korayso macnaha waxay tilmaamaysaa ee ay jeceshahay in ay dareemayso fii dakhili nafsiha waxbaa kaa dhimana isbuuxi waxbaa kaa dhimana isdhamaystir tan kalena waxay kutusaysaa dhankii fasaaxada iyo xujada muujis muujisigeeda iyo xaggii yani waxa weeye dhiiranaanta xaggii dhiiranaanta iyo xujada iyo aftahanimada iyo dhankaana waa lagaga sitaa ma kuwaasaad alla u yeelaysaan subxaana wa tacaala fahan oo weli nimankan waxaa lagula hadlayaa ayagu sidoodii iyo caadadoodii iyo dhaqankoodii baa lagula hadlaya war kolley kolley haddaad cid un aada u yeelaysaan rabbi carruur u yeelaysaan carruurta agtiina kuwa aada isleedihiin yani waxa way idinla roon malaha kuwa inaad yani dhibku balaayadu waa isdhaantahay sharku waa isdhaama oo balaayadu waa isdhaantahay siba sibay dhaantahay malaha sidana dhaami lahayd balanaya macana sidaas weya waxay yidhahdeen rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala jariimada kaley galeeni waxay tahay malaa'igtii alle abuurtay oo ilaahay addoommadiisa ahaba waxay ka dhigan gabdho dhadig bay ka dhigan taana waa jariimo kale waa su-aal eh markii la abuurayay ma goobjoog bay ahayn ilan sideed ku ogaan kartaa inay gabdho yihiin malaa'igtu soo inaad goobjoog ahayd un ma aha ama waa inaad goobjoog ahayd markii la abuurahayo dumarka laga dhigahay ama waa in laguu soo waramo oo cid rasmiyo taqaano ay kuusoo sheegto ma iyagaa goobjoog aha markay leeyihiin malaa'igta ilaahay waa gabdho oo waa dumar markay leeyihin waa la qori doonaa markhaati furka waa laga qori waana la weydiin doonaa bu rabbi yihi subxana wa tacaala saas way macana wa jacaluu waxay yeeleen lahu alla waxay u yeeleen min cibaadihi addoommadiisa xaggooda waxay uga yeeleen juz-an gabal bay uga yeeleen waa gabdhaha iyo carruurta ay u sameeyeen ina alinsaana insaankii la kafuurun midkii kufrin badan weeye mubiinun oo kufrintiisu iska caddahay wey ibnu kaiir isagu tafsiirkalu maray am ittakhaduu mise waxay samaysteen mima yakhluqu waxa uu abuuray am ittakhada mise alla wuxuu samaystay am amase ittakhada ma wuxuu samaystay alle mima yakhluqu wuxuu abuurayo xaggiisa ma wuxuu ka samaystay banii banaatin gabdho miyuu ka samaystay oo wa asfaakum idinkana miyuu idiin maray oo idiin dooray bilbaniina idinkana wiilashii buu idiin dooray miya wa idaa goortii bushira la bishaareeyo axaduhum midkood bimaa shay markii loogu bishaareeyo daraba uu yeelay lilraxmaani allaha naxariista badan uu uga yeelay mathalan mid la mid ah mid shabaho u eg oo la mid a waxa uu ilaahay uga yeelay oo gabdhihii ah markii isaga loogu bishaareeyo dalla wuxuu ahaadaa wejhu wejigiisu wuxuu ahaadaa muswaddan mid madoobaday buu ahaadaa kahashada iyo sidau u dhibsanay wa huwa isagu walxaal huwa isagu kadiimun ku la buuxiyey oo cadho iyo murug laga buuxiyey ama ku la caburiyey xaalo u yahay awaman cid miyay u yeeleen alle awaman awa jacaluu miyay yeeleen lahu allama waxay u yeeleen man cid miyay u yeeleen yunasha'u la koriyo fi lxilyati waxyaabaha laysku qurxiyo dhexdooda lagu koriyo oo marka ugu horraysay barbaarayaane koriyaanba waxyaalaha laysku dhaldhalaaliyo laysku qurxuriyo dhexdeeda ku koraya oon ka maarmin wa huwa isaguba hayru mubiinin midaan xujadiisa caddaysan karin ah filkhisaami dooda dhexdeeda markii la doodayana xujadiisa aan caddaysan karaynin oo macnaha waxa weye fasaaxadeedii iyo jur-adeedii iyo dhiiranaanteedii aan lahayn wa jacaluu waxay yeeleen waxay ictiqaadiyeen baa laga wadaa jacaladan soo sheegna bimacna alictiqaad way ku timaadaan allahi wey wa jacaluu waxay yeeleen oo ictiqaadiyeen almalaaikata malaaigtii waxay ka yeeleen alladiina malaaigtaasoo hum iyaguba cibaaduraxmaani ahaa inaasan dhadig bay ka dhigeen ashahiduu miyay xaadireen saasay ictiqaadiyeenoo ma ka yeeli karaane laakiin say ictiqaadiyeen baa saas ashahiduu miyay xaadireen khalqahum malaa'igta abuuristeeda miyay xaadireen oo goobjoog ahayen satuktabu waa la qori doonaa shahaadatuhum markhaati kacooda iyo markhaati furkooda waa la qori hadday arrintaa sheegtaan wayus'aluuna waana la weydiin doonaa oo arrintaa waa lagaga daba imaan doonaa wy macana wa qaaluu waxay idhahdeen low shaaa hadduu dooni lahaa alraxmaanu allaha naxariista badani maa cabadnaahum hadduu dooni lahaa ma inaanaan caabudin asnaamta asnaamta inaanaan caabudin hadduu rabo maa cabadnaahum maanaan caabudnin maa lahum uma sugnaanin barbir subxana wa tacala bidalika arrinkaas min cilmin wax ogaansha ah in hum maynan ahaanin ilaa yakrusuuna kuwa mala awaalaya may wax kale ma ah way iska qiyaasayaan un am amase aataynaahuma waxaanu siinay kitaaban kitaab miyaanu siinay min qablihi kan hortii ama min qablihi waxaad tidhahdaa orahda ka hor hadalkan hortii ma kitaab baanu siinay oo fahum iyagu bihi kitaabka isagaa mustamsikuuna kuwa haysta miya bal iskaba dhaafa kitaabna ma hayaan waxbana laguma soo dejine qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu wajadnaa waan helnay aabaa'anaa aabbayaashana iyo awyadana calaa ummatin diin korkeed baan ka helnay iyagoo diin korkeeda ku sugan wa innaa anaguna calaa aathaarihim raadadkoodii korkooda muhtaduuna kuwa hanuunayaanu nahay raadkoodii baanu haynaayo halkaasaanu ku hanuunayna wakadalika sidaasi la mida maa arsalnaa maanaa dirin min qablika hortaa fii qaryatin degmo dhexdeeda min nadiirin mid u diga maanaan u dirin ilaa haddaan u dirnay qaaluu qaala wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen mutrafuuhaa degmadaa kuweedii loo raaxeeyey ee loo faajafaajeeyey waxay yidhaahdeen innaa anagu wajadnaa waan hellay aabaa'ana aabbayaashana calaa ummatin dariiqo korkeed baan ka hellay ama diin korkeed ayagoo ku sugan baan hellay wa innaa anaguna calaa aathaarihim raadadkoodii aan ka soo gaannay korkooda muqtaduuna kuwa ku dayanaana qaal qul qaala wuxuu yidhi nadiirkii loo diray wuxuu yidhi awalow ji'tukum ma haddaan idinla imaado xataa biahdaa mid ka hanuun badan mimaa shaygii wajadtum aada hesheen calayhi maaga korkiisa aabaa'akum aabbayaashin war wixii aabbayaashiin ayagoo ku kor sugan oo ku dul sugan aada soo gaadheen waxaa wax ka hanuun badan xataa haddaan idinla imaado ma iska raacaysaan ma yagii maad daba joogaysaan qaaluu waxay yidhahdeen innaa anagu bimaa shayga ursiltum laydinla soo diray bihi isaga kaafiruuna kuwa kufriyay baan diidna bay dheen fantaqamnaa halkaa hadday xaalku gaadho fantaqamnaa waan ka aarsanay buu rabbi yihi subxana wa tacaala minhum xaggooda waan ka aargoosanay fandur bal fiiri kayfa sideeba kaana ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuwii beeniyey rususha cidhibtoodu bisay ahaatay bal fiiri baa laleeyahy macnaheedu waxa weye waqaaluu low shaaa araxmaanu maa cabadnaahum hadalkaas daahirkiisu waa xaq siday u wataanna waa baatil waa kalimatu xaqin yuraadu biha albaatil wa waxay leeyihiin hadduu alla dooni lahaa inaanaan asnaamtan caabudin asnaamtan aan caabudayno hadduusan raalli ka ahayn maanaan caabudnayn hadduusan rabin muu naga qabto naga celiyo awood inuu leeyahaa baad sheegaysaane hadduusan rabin ma dhacdeen a saas way macanaha low shaaa allahu maa ashrakna walaa aabaa'una adaan soo marna gala macana hadduu alla dooni lahaa inaanaan shirki samaynin shirki maanaan samaynin macnaha waxay rabaan inay yidhaahdaan maadaama aan samaynay oon ku dhex jirno allana uusan naga qabanin markhaati waxay u tahay inuu raalli nooga yahay saas macnaha waxay u deliishanayaan ilaahay mashii'adiisa kawniga ah iyo rirdihiisa isu deliishanayaan ilaahay waa run wuxuusan doonin kownkan ka dhici maayo laakiin wax walboo kownka ka dhacay raalli kama aha saas wax walboo dhacaya isaga mashii'adiisa iyo iraadadiisu ku dhacaya waa sax laakiin kufriga iyo macaasida iyo dunuubta aad samaynaysa adiga kugu eg ilaahay raalli kama ah walaa yardaa licibaadihi alkufra gaalnimadan aad samayseen iyo shirkigan iyo cibaadadan baatilka ah ilaahay baa mashii'adiisa hadduusan doonaynin wuu naga qaban lahaa hadduusan naga qabaninna raalli buu ka yahay ridaha iyo mashii'ada ay isu deliishanayaan baa khaladku kaga jira halkaasaa khalad kaga jira oo macnaheedu waxa weeye alla subxaana wa tacaala kufrigiiyo macaasida raalli kama noqon laakiin mashii'adiisa iyo doonidiisa waa ku socda wax badan oo mashii'adiisa isagu doonayoo yani waxa weeye isaga doonidiisa ku dhacaya yuusan haddana raalli kahayn subxana wa tacala waxaa ka mid a kufriga iyo macaasida iyo dunuubtaa ka mid a macana sidaas weyaan marka istidlaalka iyo qaabka ay u deliisanayaan ayaa khaldan laakiin kelimada daahirkeeda markii la qabto waa xaq wey macnaha rabbi subxaana watacala sidaas daraaddeed wuxuu yidhi wuu radiyo wuxuu yihi maa lahum bidalika min cilmin ilaahay mashiicadiisa iyo ridihiisu inay isku xidhan yihiin oo maadaama uu doonay raalli uu ka yahay taas markay leeyihiin cilmi iyo ogaansho uma hayaan in hum ilaa yakrusuuna waayun iska mala awaalayaan waa iska qiyaaseen un waxay isaga qiyaaseen haddiiba naloo daayo nalaga qaban waaye macnaha waa nalala rabaayo raalli baa nalooga yahay war ma cilmi baad u haysaan mise waad iska dhahdeen waad iska qiyaaseen waad iska qiyaaseen saas maana in hum ilaa yakrusuun rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala ma waxaanu siinay kitaab ka horreeyey min qablihi qur-aanka ka hor waa la dhihi karaa ama min qablihi odhaahdan law shaaa allahu ma law shaaa araxmaanu maa cabadnaahum odhaahdan intaysan dhihin ma kitaab aan siinay baa jira oy haystaan oo u sheegaya sidaas shirkigan iyo macaasidan iyo dunuubtan iyo kufrigan ilaahay inuu raalli ka yahay kitaab u sheegayo haystaan oo lagu soo dejiye miyaa jira ma jiro wy maana bal iskaba dhaafe kitaab ma hayaan xujo caqliana ma hayaan xujo naqliyana ma hayaan oo arrintaa uma hayaan maxayse hayaan bal qaaluu inaa wajadnaa aabbahay hayaani waxa weeye awowyadan iyo aabbayaashanna ayaanu ka soo gaadhnay iyagoo sidaas shirkiga u samaynaya annaguna jidkoodii unbaanu ku hanuunaynaa ma garan marin markii yidha war burhaan iyo xujo keena maye dhaqan bay noo soo ahay caaday noo soo ahay awowyaan ka soo gaadhnay waxaan awowye ka soo gaadhnayna khilaafi mayno tii un baanu haysanayna war haddee awowyanu ka soo gaadhnay waanu haysanaynaa gar meehe waxaad ku raacdeen awowyada oo caqliya ama cilmiya keena rabbi wuxuu uhi subxaana wa tacaala sidaasay arrintu ahaan jirtayoo rasuul kasta oo degmo loo diray oo dhul loo diroo dad loo diray markuu u tago kuwa loo nimceeyey barwaaqada haysta ee madaxda iyo kuwa dhaqaale hela ah ayaa waxay ku dhihi jireen war niyo anagu awowyadana jid baanu ka soo gaadhnay iyo diin iyo caado tii inaguna raadkoodii un baanu ku dayanaynoo haynaynaa nala dhaaf waxaad wadato rasuulkii loo diray wuxuu ku yidhi war nimayo wixii awiyadiin aad ka soo gaadheen wax ka hanuun badan oo ka toosan haddaan idinla imaado xataa ma iska daba soconaysaan ma iyagoon baad daba joogaysaan xataa wax ka saxsan waxoodii haddaad heshaan wax ka hanuun badan haddaan idinla imaado xataa markaasaa waxay ku jawaabeen war niyo warkaad wadato iyo waxa lagula soo diray ee sheegayso diidna bal diidna bay dheheen macana rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala markaa halkaa markay arrintu gaadhay fantaqamnaa minhum waan ka argoosanay bal fiiri kuwii mukadibiinta ciribtooda siday ku dambaysa fiiri hadalkaasoo dhan wuxuu u dhacaya nimankii reer quraysheed ee nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh la dagaalsanay gaaladii la dagaalamayay sidaasoo kale nabiga isugu taageen salawatu rabbi waslamu aleyh markii la yidhi war wuxuun shirkigan aad samaynaysaan maxaad xujo u haysaan waxay yidhaahdeen saasaanu soo gaadhin saasaa hiddan noo ahay saasaanu soo arki jirnay sidaasaanu maqli jirnay waxaan aad wadato waa diin cusub saasay la yimaadeen tii horeen anagoo wiyadan kasoo gaadhan baanu haysanayn war haddaa kanaa ka hanuun badan maad raacdaan adinla maya anagu taa horaa nalagu ogi waxaad wadato ma wadano kulana diidn diidnabi o dhan maana saas weyaan waa madmabdaa bini aadamka ilaahay ku talagalay inuu ka xoreeyo diintu sideedaba laba m laba arrimood bay khalqiga ka horaysaa waxay ka horaysaa marka koowaad qalbigiisii yay xoraysaayo cidaan ilaahay ahayn inuu ku xidhmoo wax moodo wax ka doonto way ka xoraysaa mas'alada labaadna diintu dadka waxay ka xoraysaa waxaa la yidhahda taqliidka inaad iska daba dhigato un dadkaa horreeyey oo tidhaahdo waxay ahaayeen unbaan ahay a war caqliguu ilaahay ku siiyey oo garashuu ku siiyey oo yani waxa weeye indhuu ku siiyey oo maqalbuu ku siiyey oo ka faa'iidaysaa lagu leeyay wixii kaa horreeyeed soo gaadhay ama maqli jirtay miisaanka saar kala shaandhe wixii saxsanna ka qaado waxay ku khaldanaayeenna ka tag caqli xor a baa lagula rabaa caqli xor a lagula lakin intaad caqligaagii qufusho inaad tidhaahdo waxaanu soo arki jirnay waxaanu soo maqli jirnay waxay ahaan jirtay waxaan hiddo u lahayn wixii cusubna waa khaldan yahay midaana diintu inay dadka ka xoraysay doonaysaa inaa wajadnaa aabaa'anaa calaa ummatin mas'aladaasi masale la iska xoreeyo waa midda ilaa maanta lagu dhagan yahayo muslimiinta in badan oo ka mid a markay arkaan diinta ilaahay aayad qur-aanaa sheegaysa dhaqansa idinma ahayn oo sheekhow hadday hadday hadday diinta ku taallo qur-aanka ku taallo hade maxay culimadii hore noogu sheegi waayeen baa lagu leeyahay war xadiis nebi baa sheegahayo waa saxiixulbukhaari buu ku yaalla oo sheekhow hadda duu nebigu yidhi muxuu dhaqanka nebi uga muuqan waayo miisaanku marka waa dhaqankoodii iyo waxay soo arki jireen iyo hiddahoodii wey miisaanku ma aha kitaab ilahi iyo sunada nabiga sal lay slam miisaanku waa inuu noqdo kitaabka ilahay iyo sunada nebiga wixii labadaa khilaafana ummadiinii aad soo gaadheen kulli hadday isku raacday waa in banaanka lagu tuuro saas manaa لأna kitaaب الlahi وasunaة nabiy axaqu an yutabca alxaqu axaqu an yutabc xaqa in la raaco maaha inaa waxaan arki jiraa ku dhegnaato caqiidadaas iyo mabdaa baailka waa mabdaa quraysh iyo gaaladii ilaahay inuu ka xoreeyo uu doonay adoo muslimana inaad ku dheganaato lama doonayo adoo muslim ah inaad ku dheganaato awow iyo abbaan ka soo gaadhay waa qaldan tahay macna sidaas weyaan wa qaaluu waxay yidhahdeen low shaaa hadduu doono alraxmaanu allaha naxariista badani hadduu doono inaanaan caabudin kuwan malaa'igta iyo asnaamta inaanaan caabudin hadduu rabo maa cabadnaahum maanaan caabudneen hadduuba noo daayey oo uu doonayna raalli buu ka yahay saasay wataan macna maa lahum uma sugnaanin bu rabbi ihi subxana wa tacala bidalika arrinkaa isagaa min cilmin wax ogaanshaa uguma sugnaanin in hum maynan ahaanin ilaa yakhrusuuna kuwo wax iska qiyaasayo iska mala awaalaya mooye am amase aataynaahum ma waxaanu siinay kitaaban kitaab miyaanu siinay min qablihi odhaahdan ka hor ama min qablihi qur-aanka ka hor oo fahum iyagu bihi kitaabka aan siinay bihi isaga mustamsikuuna kuwa haysta wey bal iskaba dhaafe kitaab ma haystaane qaaluu waxay yidhahdeen innaa anagu wajadnaa waxaan helnay aabaa'anaa aabbayaashana calaa ummatin diin korkeed baan ka helnay iyagoo diin korkeed ku sugan waa dariiqada iyo dhaqanka iyo diinta wey wa innaa anagu calaa aathaarihim raadadkoodii korkooda muhtaduuna kuwa ku hanuunayaanu nahay wakadalika sidaa si la mid a maa arsalnaa maanaan dirin min qablika hortaa fii qaryatin degmo dhexdeeda maanaan u dirin min nadiirin mid digay qaryada dadkii baa laga wadaa dad iyo bulsho maanaan u dirin mid u diga ilaa haddaan u dirnay qaala waxay yidhaahdeen mutrafuuha degmadaa kuweedii loo raaxeeyey kuwii loo nimceeyey barwaaqada haystay waa kuwa bulshooyinka u hadla mar walba mala awood matala bulshada waxay yidhahdeen innaa anagu wajadnaa waan helnay aabaa'anaa aabbayaashana calaa ummatin yani diin korkeed ayaanu ka helnay wa innaa anaguna calaa aathaarihim raadadkoodii korkooda muqtaduuna kuwa ku dayanayaan qaala wuxuu yihi nadiirkii loo dirayay awalow ji'tukum ma haddaan idinla imaado xata biahdaa wax ka hanuun badan mimaa wajadtum waxaad hesheen calayhi korkiisa aabaa'akum aabayaashiin aad ka hesheen wixii aabayaashiinoo korkiisa ku sugan aad soo gaadheen mid ka hanuun badan haddaan idinla imaado xataa afa taqtaduunahum miyaad iska raacaysaan oma iyaga unbaad iska iska dabagelaysaan qaaluu waxay yidhahdeen innaa anagu bimaa shayga ursiltum laydinla diray bihi isaga kaafiruuna kuwa ku kufriyay baana fantaqamnaa waan ka aarsanay minhum ayagaa xaggooda waan ka argoosanoo waa halaagnay fandur bal fiiri kayfa sideebaa kaana ahaaday caaqibatu lmukadibiina kuwa beeniyey cidhibtoodii dambe arrinkoodu see ku dambeeyey wuxuu ku dambeeyey hog iyo halaag iyo baaba waid wakti ka sheekay qaala uu yidhi ibraahimu ibraahim markuu yidhi liabiihi aabihii markuu ku yidhi iyo wa qawmihi tolkii inanii anigu baraaun mid beri abaan ah mimaa shay xaggii baan beri ka ahbay tacbuduuna aada caabudaysaan ila aladii kii mooye fataranii i abuuris bilaabay oo i abuuray fa inahu isagu sayahdiinii wuu i hanuunin isaga ay hanuunin doona wa jacalahaa odhaahdaa wuxuu ka yeelay ibraahim jacala ibraahim wuxuu yeelay haa odhaahdaas wuxuu ka yeelay kelimatan kelimo ayuu ka yeelay baaqiyatan oo baaqi ah ku baaqi oo ku hadhay fii caqibihi cidhibtiisii dhexdeeda cidhibtiisii dambe oo laga wado carruurtiisii dhexdeeda dhexdooda kelimo ku hadhay ayuu ka dhigay macnaha lacallahum yarjicuuna lacallahum waxay mudan yihiin carruurtii iyo caqibkii waxay mudan yihiin yarjicuuna inay noqdaan oo kelimadaa iyadaa u noqdaan bal iskaba dhaaf matactu waan raaxeeyey haaulaai kuwanaan u raaxeeyey nebi maxamed la jooga iyaga iyo wa aabaa'ahum aabbayaashood xataa jaa'ahum ilaa uu u yimid alxaqu xaqii uu u yimid iyo wa rasuulun rasuul rasuulkaasoo mubiinun rasuulnimadiisa iska cadda walamaa goortii jaa'ahum uu u yimid alxaqu xaqii markuu u yimid qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kani sixrun sixir wey wa innaa anaguna bihi isaga kaafiruuna kuwa ku kufriyay baanuna ka sheekee nebi ibraahim calayhi salaam markii iyagii aada loola soo hadlay oo shirkiga lagala hadlay oo lagala hadlay caqiidadii ahayd ilaahay caruur buu leeyahay lagala hadlay oo laga waaniyey ayaa waxaa mithaal loogu keenaya aabbahood ibraahim soomayna dhihin inaa wajadnaa aabaana calaa umma awowiyadanaanu ka soo gaadhnay war awowiyadiinii hore waxaan ma qabin baa la doonaya in la yidhaha harab haddaad tihiini yaad ka soo farxanteen nebi ibrahim soomayna ka soo farxamen waa ka awowgiinii aad ka timaadeen shirkina ma qabin saasaa la doonaya in la yidhaha ilan siday ku abtirsan jireen oo dhihi jireen diintii nebi ibraahim baan haysanaa ka sheekee baa la yidhi oo uga sheekee ibraahim markuu aabbihii iyo qowmkiisa ku yidhi war anigu beri baan ka ahay kumana jiro waxaanaad caabudaysaan asnaamtan iyo khalqigan iyo yani qoraxda iyo dayaxa iyo makhluuqaadkan aad caabudaysaan anigu beri baan ka ahay midkii aniga i abuuray mooye ilan waxay isla caabudi jireen allana way caabudi jireen makhluuqnaan khaad badanna waa caabudi jireen marka wuxuu leeyahay intaa kale oo dhan idinkulama jiro beri baan ka ahay midka i abuuray oo alla ah mooyaane kaa cibaadadiisa keliyaan ogolahay isaga ayaana i hanuunin doono masaalixdaydiiyo danahaygiiyo jidka toosan igu hanuunin doono kelimadaasi wuxuu nebi ibraahim ka dhigay kelimo ku hadhoo baaqi ku ahaata fii caqibihi caqibka waxaa laga wadaa carruurtiisa carruurtiisi iyo kuway sii dhaleen ayaa laga wadaa oo dee kelimatu tawxiid nabiyullaahi ibraahima calayhi salaam waa ka dardaarmay wawasa biha ibrahimu banihi wayacqubu ya baniya ina allaha asdafaa lakum addiina falaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun yani islaamnimada iyo tawxiidkaas wuu dardaarmay nebi ibraahim kadibna carruurtiisii baa isu sii dardaarantay kelimo la kala dhaxlo oo carruurtiisu ay kala dhaxlaan oo loo kala dambeeyo ayuu ka dhigay nebi ibraahim calayhi salaam oo dee waxa weeye rusushii isaga ka dambaysay oo dhan isaga carruurtiisay noqdeen hadday reer bani israa'iil laga soo dirayna waxay ka farcameen isxaaq haddii carab laga soo dirayna waxay ka farcameen ismaaciil soo ma kelimada ay kulligood ku baaqayeenna waxay kelimatu tawxiid inanii baraaun mima tacbuduun ila aladii fataranii kelimadaasay la yimaadeen oo macnaheedu wuxuu yahay laa ilaha ila allah saas mana macnuhu waxa weeyaan inaad inkirto ood ka beri noqoto ood diido ood ku kufrido wax kastoo ilahay keyrkii la caabuday taa markaad samayso tiirka labaadi waxa weeye cibaadadii aad kuwa u diiday inaad alle keligii usugto macnaha waxa weeyaan faman yakfur bitaaguuti wa yu'min billah kelimatu tawxiid ayuu ka dhigay mid baaqi ku ah carruurtiisii iyo cidhigtiisii dambe si ay ugu noqdaan lacallahum yarjicuunana waxaa laga wadaa midkii ka leexdaba si ugu soo noqdo oo kitaab iyo rasuul inta la soo dejiyo kii ka leexdayba dib loogu soo celiyo ugu soo laabto macna rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacala bal matactu haaulaai waxaa laga wadaa nimanku shirkiga daliilla uma hayaan caqlina uma hayaane yacni waxa ku kalifay waxa weeye waa loo raaxeeyey iyagiiyo awiyadood baa adduunyo la siiyey waa loo nimceeyey ilaa uu xaqii u yimid iyo rasuul cad iyagoo iska barwaaqaysan oo ladan oo xoolo haysto caafimaad qaba ayaa rasuulkii iyo xaqii u yimid markuu u yimidna waxay yidhahdaan waa sixir sixirna anagu waanu diidnay bay dheheen maxaa ku kalifay marka barwaaqada bini aadamka sidiisaba markuu intuu yani waxa weeye uu khalad galo khaladkiiba markaa haddaan laga qabanin khaasatan barwaaqana lagu siiyo wuu isla qumanaanaya saas maana adiga haddaad markaad khalad gasho mar kaba lagu qabto oo inta lagu soo qabto lagu ciqaabo wixii inuu khalad yahay waad garan laakiin khaladkii aad gashay haddii wax lagugu siiyo oo markii adoo khaladkii dhex dabaalanaya haddana laguu barwaaqeeyo khaladkii unbaa wanaag kuu noqonaya sidaas daraaddeed nimanka dhib kaloo haya ma jire raaxadii ilaahay u raaxeeyey baa uga dartay wy raaxadii adduunyada la siiyen baa uga dirtay oo keentay inay diidaan ilahay rusushiisa iyo kutubta inay diidaan macna weyd waqti ka sheekay qaala uu yidhi ibraahimu ibraahim markuu yidhi liabiihi aabihi markuu ku yidhi iyo wa qawmihi tolkii inanii anugu baraaun mid beri abaan ahay mimaa shay baan beri ka ahay tacbuduuna aada caabudaysaan wax kastoo ilaahay ka soo hadho la caabudaya haddaadan ka beri noqonin iimaan ma lihid a haddaad tidhaahdo tanna waa la iska wadwadan karaa dadku ilaahay ha iska barbaryaan awliyadii ha iska barbaryaan faraha ka qaada iska iska tugtuugaa sheekh maxaad ka rabtaan dadka haddaad tidhahdo oo aad rumaysan tahayba in la tugtuugi karo cidaan ilaahay ahayn sheekh waa masale iska fudude maxaad idinku isugu lugeynaysaan wax weyn aada uga dhigaysaan war haddaadan ka beri noqonin oo taas aadan ku kufriyin oo la dagaalamin oodan ka beri noqonin diinba ma haysatid islaam maba tihidba leanna asal waxa weeye horta bal ku kufri lana dagaalan macna waxa ilahay khayrkiis ilahay kasoo hadhay la caabuday markaa kadib wixii aad u diiday oo cibaado ahayd ilaahay aad u sugto markaasuu iimaankaagu asaxaya laa ilaha illa allah markaasaad fahamsanta laakiin haddaabad leedahay war kuwana iska watan idinkuna iska wata buuq male jireed dhibaatada daayo dadka warnimeyo dadka la iska nabadgeliyo warkaa haddaad wado macnaheedu waxa weye laa ilaha illa allah mana aadan fahmin iimaanna kuma asixin iimaanna kuma asixin saas wey macnaha lianna tawxiidku wuxuu ku salaysan yahay alnafyi waalifbaat waa inaad anfido cubuudiyada waa inaad ka anfido cidaan ilahay ahayn cubudiyadii aad anfidayna waa inaad ilahay keligii usugto subxana wa tacala laa ilaha illa allah macnahu saas ayib ila aladii kii mooyaane fataranii io abuuris bilaabay fainahu isagu sayahdiini wuu i hanuunin doonaa oo dee yani jidka toosan buu igu hanuunin doonaa wajacalahaa maqaaladaa iyo odhahdaas ka kooban daraa'ada iyo ihbaatka ka kooban kelimadaa wuxuu ka yeelay maqaaladaasi kelimatan kelima ayuu ka yeelay kelimadaasoo baaqiyatan baaqi ahoo hadhay fii caqibihi cidhibtiisa dhexdeeda ku hadhay cidhibta waa ilmaha ka farcamay baa laga wadaa yani warasadiisii iyo caruurtiisii bay ku hadhay lacallahum yarjicuuna si ay ugu noqdaan kelimada markay ka lumaan bal iskaba dhaafa wax ma hayaa nimankuya matactu waan raaxeeyey haaulaai kuwa waan u raaxeeyey waa reer qurasheed iyo carabtii iyagiiyo wa aabaahum aabayaashooda xataa jaa'ahum ilaa uu yimid alxaqu xaqii ilaa uu yimid iyo warasuulu rasuul rasuulkaasoo mubiinun cad walamaa goortii jaaahum uu yimid alxaqu xaqi markuu u yimid qaaluu waxay yidhahdeen hada kana sixrun sixir weeye wa inaa anagu bihi isaga kaafiruuna kuwa ku kufriyey baana wa qaaluu waxay yidhahdeen lawlaa nuzila maa la dejiyo haada alqur'aanu qur'aankan maa la dejiyo calaa rajulin nin korkii maa lagu soo dejiyo oo min alqaryatayni labada degmo ka mid ah ninkaasoo cadiimin weyn ahum iyaga miyaa yaqsimuuna qaybinaya raxmata rabbika rabbigaa naxariistiisa ma iyagaa qaybinaya naxnu annaga ayaa qasamnaa qayminay baynahum dhexdooda maciishatahum waxyaabaha ay ku nool ku nool yihiin fi lxayaati dunyaa noloshan adduunye dhexdeeda waxyaabahay ku nool yihiin annagaa u qaybina wa rafacnaa waan kor yeelnay bacdahum qaarkood fawqa bacdin qaarka kale korkiisaan kor yeelnay darajaatin darajooyin baan u kor yeelnay maxaa loogu kor yeelay liyattakhida inuu samaysto darteed bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale sukhriyan kuyani yani ku ulayliyan yani waxa weeyaan ku ulayliyan sukhriyan ku laylsana ah oo u laylyan oo adeega ah inuu ka dhigto daraaddeed wa raxmatu rabbika rabbigaa naxariistiisa ayaa khayrun ka khayr badan mima yajmacuuna waxa ay kulminayaan xaggiisa waxay yidhahdeen markii nabi maxamed sal alay wasalam oo agoon ahaan jiray wiil yani waxa weye yani aan ammaano iyo sidqi lagu yaqaanay laakiin odayaasha waaweyne caankaana aan ahayn markii ilaahay risaaladiisii usii diiday ba waxay yidhaahdeen way inkireen markii hore waxay yidhahdeen horta wax bini aadam ilahay soo dirsanayo ma jiro bini aadam ilahay ma soo dirsanay malaaig buu soo dirsan lahaa tii iyada ahayd ba haddana waxay yidhahdeen haddaaman taa ka tanaasulno kaba soo qaade oo cid uun ilaahay soo dirsan lahaa hadda wiilkan yarkaa lama soo dirsadeene risaalada maxaa loogu soo dhiibi waayey labada degme ee dadku ku xidhan yihiin odayaasheeda laba nin oo ka mid a a yani waxa weeyaan nin ka mid a nin labadaa magaalo odayaasheeda ka mid ah oo nin weyn ah maa loo soo dhiibi dheh labada degme waxay ku wadaan waa maka iyo daaif wey labadaa makamagaaloba caasimo makana waa magaalada caanka daaifna waxay ahayd hawaasin iyo thaqiif baa deganaayo waa meesha asnaamta ugu waaweyn ayaale bay ahayd marka labada magaalo odayaasheeda maxaa nin looga xulan waayo o loogu soo dhiibi waayo haddii ilahay cid uu soo dirsanayo wiilkan yarkaa maxaa loo soo diray bay leeyi saas way macanaa maxaa loogu jawaaba mataqaani odayga weynay rabaan mataqana adig odayga weynay rabaane waxa weeye waa nin xoolo lahoo magac leh ilan iyaga miisaankaasaa u yaallay ninaan xoolona lahayn magacna lahayn agtooda waxba kama ah rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi ma iyagaa ilaahay naxariistiisa qaybiya markay leeyihiin hebel maxaa loogu dhiibi waayo hebel loogu dhii loogu dhiibay oo hebel loogu dhiibi waayo maxaa maxamed loo soo dirsaday oo oday loo soo diri waaye war ma iyagaa ilahay naxariistiisa qaybiya nebinimadu waa naxariis risaaladu waa naxariis naxariista ilaahay ma iyagaa qaybiya ma gacantooday ku jirta markay leeyihiin hebel laga daayo hebelna hala sii ayib inaynan waxba qaybinin oo ayna gacanta ku haynin naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya noloshooda adduunyo annagaaba maamulaba noloshooda adduunyaan maamula maxaa laga wadaa macnaheedu waxa weye hadday wuxuun awood a leeyihiin risiqooday maamulan lahayn maxayba nebinimo iyo risaalo iyo ay farta ula gelayaan lugaha ula gelayaan maxay gacanta ula gelayaan xataa risiqooda basiidka ah ee ay ku nool yihiin cuntadoodi iyo cabitaankooda iyo noloshooda annagaa u talina nin cuntadiisa iyo cabitaankiisaba u talin waayay ma meel kalu ka talin karaa ma talin kara wy manaa suudaanta waxay yidhahdeen man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu bay dhahan quudkiisaba ninaan milkiin go-aankiisana ma leh wax go-aana u leyahy ma jirto macnaheeda waxa weeyaan yani maadaama risiqii ugu basiidsanaayo noloshooda asaasiga u ahaa iyagoo aynan qaybsanin nebinimo qaybteeda say gacanta ugu hayn karaan saybay udhigi karaan maasaa la yeelo oo sidan maxaa loo yeelay macnaha rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala adduunyada maamulkeeda iyo qaabka risiqa loo kala siinayo wa rafacnaa bacdahum fawqa bacdin darajaatin waa la kor kala kor yeelay qaar midbaa macnaa waxa weye hanti fiican haysta midbaa hani ah midbaa faqiir ah midbaa dhexdhexaad ah midbaa macnaa waxa weya maratay madax ah midbaa dhulxaadho ah yani waxa weye wa rafacnaa bacdahum fawqa bacdin darajaatin maxaa saa looga dhigay liyatakida bacduhum bacdan sukriya si qaarkood qaarka kale ay uga dhigtaan adeegayaal u sakhiran oo u layliyaan shaqada saas macana mid baa xoog badan mid baa tabar daran waataan horey usoo sheegnayo noloshaasaa ku salaysa adduunyadaasaa ku socota ilaahay xikmadda uu dadka wax ugu qaybiyey darajaad kala sarreeyana uu uga dhigay xikmaddaa wey haddayna taasi jirin oo nin walba wuxuu rabo la siiyana hadda waxa weeyaan maba jirteenba noloshani wayba fasaadi lahayd basaan hore usoo marna macnaha saas yani waxaad arkaysaa mid baa xoog badan xoog buu hayaa laakiin xoolo ma hayo midna waa tabar daran yahay waa naafo laakiin xooluu leeyahy labadaasoo isuma baahna ya waa isu baahanya ninna xooluu hayaa waa naafo midna waa xoog badan yahay laakiin xoolama haysto mid dhar buu u baahan yahay midna lacag buu haystaa waxaan hadda aan ku kala soconay adduunku macnaha aad dhar xidhanayso ama gogol dhiganayso ama guri dhisanayso waxaasoo dhan waxa qabanayaay waa dad uun baahan oo ayagu maslaxadooda iyo dantooda meesha ka raadsanay waa la isku danaysanaya marka haddayna baahi jirin oon dadka sidaa loo kala geli lahayn waxna ma jirin saas maana yani waxa weeye indonesia iyo hong kong iyo taiwan iyo waxa adduunka salkiisa inta la aado baa halkaa waxaa lagaaga keenaya marabaad xidhan lahay ood ku shilin ku iibsan lahay maxaa wada ninka intaasoo khatar a maraya ee kuu soo adeegahaya maxaa wada aduu ma garanaysa ma aduu kuu danaynaya maye dantiisaa wada adigana waa kuu danaynaya isaguna shilinkaas jeebkaaga ku jirun ku danaysanaya liyatakhida bacduhum bacdan sukriyan mid baa laga yaabaa toban sano inuu wax soo barto oo engineering ama soo barto ama uu soo barto dhakhtarnimo soo barto intaa uu soo baranayo adigu kuu soo socdaayo inuu kuu adeegaa la doonaya soo maart gurigii kuu dhiso u tagto yani waxa wey haakada sidaasay marka nolosha bini aadamka isugu xidhanoo liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya ilahay baa subxaana wa tacaala sidaa wax u qorsheeyey haddii ayna saas ahayn lahaynna waxna maba kala socdeen wax kala socon laha ma jira macana waraxmatu rabbika khayrun mima yajmacuuna waxa weeye ilaahay naxariistiisa oo risaalada iyo nebinimada iyo hanuunka ah ayaa adduunyadan la ururinaya ka khayr badan saas macana ayb wa qaaluu waxay dhahdeen lawlaa nuzila maa la dejiya hada lqur'aanu qur'aankan calaa rajulin nin korkii maa lagu soo dejiyo ninkaasoo min alqaryatayni labada degmo ka mid ah ninkaasoo cadiimin weyn ama ree maka ah ama ree daaif ah waxay leeyihin mufasiriintu ree daaifna curwat ibnu mascuud nin la yidhahdaa oday u ahaa makana markaa waxaa oday ka ahaa ninkii la dhihi jiray alwaliid ibnu mugiira yani khaalid aabii ayb ahum iyaga miyaa yaqsimuuna qaybinay raxmata rabbika rabbigaa naxariistiisa ma yagaa qaybiya oo nebinimada iyo waxyiga soo degidiisa ma yagaa qaybinay oo bixinay naxnu annaga qasamnaa waan qaybinay baynahum dhexdooda maciishatahum noloshoodiiyo waxyaabahay ku nool yihiin baanu qaybinay fi lxayaati dunyaa adduunyada noloshan adduunya dhexdeedaanu u qaybinay marka nin quudkiisiiba loo qaybinayo meelo kaleeto inuu farageliyo ma aha way macnaha wa rafacnaa waan kor yeellay bacdahum qaarkood fawqa bacdin qaarka kale korkii darajaatin darajooyin baan u kor yeellay maxaa loo kor yeelay oo saas darajooyin looga dhigay liyatakida si uga samaysto bacdahum qaarkood bacdan qaarka kale sukhriyan ku layliyan ku u layliyanoo u adeegahayo isaga u shaqaynay wa raxmatu rabbika rabbigaa naxariistiisa ayaa khayrun ka khayr badan mimaa shayga yajmacuuna ay kulminayaanoo adduunyada ah walowlaa an yakuuna inay ahaanayaan haddii lalayahay annaasu dadkii inay ahaanayaan ummatan ummad waaxidatan oo mid ah hal ummad ah inay noqonayaan taas haddii lala-yahay in laga baqayo lajacalnaa waan yeeli lahayn liman yakfuru cidda kufrida biraxmaani allaha naxariista badan ciddii ku kufrida waxaan u yeeli lahayn libuyuutihim guryahooda waxaan u yeeli lahayn badeluishtimaal wey libuyuutihim guryahooda waxaan u yeeli lahayn suqufan saanqaafiyo oo min fidatin fida ah wa macaarijo iyo jaranjarooyin baan u yeeli lahayn jaranjarooyinkaasoo calayhaa korkooda yadharuuna ay ku fuulaan yadharuuna ay ku kor noqdaan ay ku fuulaan walibuyuutihim guryahoodana waxaan u yeeli lahayn abwaaban irido iyo wa suruuran sariiro kulli wada fidaa sariirahaasoo yattaki'uuna ay xusullaysanayaan calayha korkeeda ay ku xusullaysanayaan wa zukhrufan iyo dahab iyo wa zukhrufan guryo dahaba iyo sariiro dahabaan u yeeli lahayn wa in kullu dalika kaa dhammaantii ma ahaanin ilaa yani lama wain kullu dalika kaa dhammaantiis ma ahaanin lamaa ilaa mataacu lxayaati dunya noloshan adduunya raaxadeedii mooye wax kale ma ahaan waalaakhiratu aakharo ayaa cinda rabbika rabbiga waalaakhiratu aakharana cinda rabbika rabbiga agtiisa xaalay ahaatay lilmuttaqiina kuwa isjiro oo baqa ayay usugnaatay bu rabbi ilahi subxana watacala aayaddana waxay leedahay rabbi wuxuu lehy subxana wa tacala adduunyada xakirnaanteedii say u lidatuu kaga warramaya haddii aan laga baqaynin dadku inay ummad hal jid ah isku wada raacaan oy kufri iyo gaalnimo isku wada raacaan oo iimaankiiyo islaamnimadii laga wada tago taa haddaan laga baqaynin adduunyada waxaa la siin lahaa gaalada keliya macnuhu waa saas gaalada keliya adduunyada la siin lahaa oo gaalada maxaa loo siinayaa lixaqaaratiha liidnida ay liidan tahay daraaddeed waa ka nabigu uri sal alay wasalam law kanat iddunya tazinu cinda allahi janaxa bacuuda maa saqaa minha kafiran sharabata ma hadday adduunyadu ilaahay agtii u dhiganto kaneecada garabkeeda intaa haddii qiimaheedu dhan yahay gaalka muusan kababiyaa ka siiya laakiin maadaama ayna qiimo lahayn wixii aan qiimo lahayn waxaa la siiyaa waxaan qiimo lahayn macnaheeda waxa weeye haddii adduunku waaba liitaayo wax qiimo leh ma ahee gaalada keliya la siin lahaa oo iyaga lagu khaaseeli lahaa oo dadka iimaan kale iyo muslimiinta laga qadin lahaa ma ruux baa iimaankiiyo islaamnimada ku hadhi lahaa ya soo guri kulli gaalnimo laysuguma tageen ilaan adduunyadana layna jeclaysiiyon daba ordaynaay haddaan taas laga yaabaynin in gaalnimo laysugu tago hal ummadoo wada gaala in la wada noqdo haddaan taas laga baqaynin adduunyadan iyo quruxdeeda iyo dahabkeedaba gaalada keliya la siin lahaa saas way aayaddu midda ka warraysa macana laakiin maadaama kuwii iimaankiiyo islaamka islaamnimada iimaankiiyo islaamnimada lahaa oo mu'miniinta ahaa haddii gaalada keliya adduunyada lagu khaas yeelo laga yaabo inay uga tagaan iimaankiiyo islaamnimadii taa laga baqayo taas daraaddeed baa mu'miniintii muslimiintii iyo gaaladiiba adduunyada loo wada siiyey laakiin haddii ayna taasi jiri lahayn ayaga unbaaba la wada siin lahaaba lagu khaas yeeli lahaaba mu'minkana dhibka adduunyada iyo rafaadkeedi iyo xaqirnaanteedi iyo dulinimadeeda waaba laga dayn lahaaba ilaahay subxaana wa tacaala waaba yani waxa weeyaan wuuba kaa dayn lahaaba sharaftaada iyo ma istaahisho laakiin maxaa laga baqayaa haddii lagaa daysto gaalkaa keliya la siiya adigii baan samrayn marka dambe gaalniman baa laysugu wada tegi ayadoo hadda la wada haysto soo haddana layskama kari laha ayadoo muslimkiina la siiye gaalkiina la siiye muslimkiina shaqaysan karo oo xamaalan karo soo luqmad iyo waxoogaa hunguriya hadda looma gaaloba haddii inta laynaga wada qadiyo gaalada keliya lagu khaas yeelo ma masaajid baa lagu jiri laha ya salaad baa la tukan laha kulli waa la dareeri laha sooma taas baqdinta arrintaasi haddii ayna jiri lahayn waxan waaba laydinka dayn lahaa gaalada keliyaaba la siin lahaaba dulinimadeeda iyo xaqiirnaanteeda macana saasaa laga wada walowlaa an yakuuna inay ahaanayaan haddii lalayahay annaasu dadku inay ahaanayaan ummatan ummad waaxidatan oo mid ah oo gaalnimada ku midaysan taas inay ahaanayaan haddii lalayahay oo taa aan laga baqaynin la jacalnaa waan yeeli lahayn buu rabbi subxana wa tacaala liman cid waxaan u yeeli lahayn yakfuru kufrinaysa biraxmaani allaha naxariista badan kuwa ku kufrinayo gaalada ah waxaan u yeeli lahayn maxaa loo yeeli lahay libuyuutihim guryahooda waxaan u yeeli lahayn suqufan saanqaafyaan u yeeli lahayn oo min fidatin fida ah saanqaafka guriga yani waxa weeyaan saanqaafkiisa fidaa baan ka dhigi lahayn bu rabbi subxana wa tacala waa qalin fidaan ka dhigi lahayn wa macaarije iyo jaranjarooyin baan u yeeli lahayn oo iyaguna fida ah jaranjarooyinkaasoo yadharuuna ay ku fuulaan calayha korkeeda ay ku kor noqdaan oo ay ku fuulaan jaranjarooyinkiina waa fido guriga saanqaabkiisiina waa fido walibuyuutihim guryahooda waxaan u yeeli lahayn abwaaban irido iyo wasururan sariiro oo yattaki'uuna ay ku xusullaystaan oo ku jiqilaystaan calayha korkeeda sariiro iyo iridahana waxaa looga dhigilaha iyagana fido walibuyuutihim abwaaban min fida wa sururan min fida calayha yattakiuuna waxa dhan waa wada fido guriga gudihiisa waxay le dhismihiisa dhan waa wada fido saasaan uga dhigi lahayn bu rabbi subxana wa tacala wa zukrufan dahabna waan u yeeli lahay wa zukrufanta waxaa lagu cadfi karaa min fidatin baa lagu cadfin karaa oo min fidatin ah wa zukrufan iyo wa min zukrufin dahab ah ama wa zukrufan dahabna waan u yeeli lahayn oo guryaha dahab baa looga dhigi lahaa iyo waxa dhex yaallaba haddii arrintaa maxaa loo yeeli waayey waxaa loo yeeli waayey baqdin laga baqayo dadku inay gaalnimo isku raacaan taa haddayna jiri lahayna sidanaaba la yeeli laha macana wa in kullu dalika markii saa la yeelo in kullu dalika kaa la soo sheegay dhammaantiin ma ahaanin dahabka iyo fidada iyo guryahan iyo waxa isdhex yaalla in kullu dalika kaa dhammaantii ma ahaanin ilaa in kullu dalika kaa dhammaantiis ma ahaanin lamaa ilaa hadduu ahaaday lamaadu bimanaa ilaa w in kullu dalika kaa la soo sheegay dhammaantiin ma ahaanin lamaa mataacu lxayaati dunya ilaa xayaat mataacu lxayaati dunya noloshan adduunya raaxadeedii mooye wax kale ma ahan waa un raaxo adduunya un waxaa fida iyo dahab iyo guryo iyo barwaaqo isdhex taalla waa un waxoogaa jiscin yar oo yani adduunyo uun raaxadeed wey ma dheera meel fogna gaari maayo waalaakhiratu aakharo cinda rabbika rabbigaa agtiisa xaalo ay ahaatay lilmuttaqiina kuwa cabsadoo ilahay iska jira agtiisa ay ahaatay kuwayay usugnaatay manaa cinda rabbika rabbiga agtiisa xaalo ay ahaatay lilmuttaqiina kuwa isjiro alla ka baqay usugnaatay macnaa marka taas waxaa laynoogu muujinaya adduunyadu qiimo ma leh adduunyadu wax macnaa ma leh adduunyadu wax yani waxa wey qadar oy leedahay ma jiro hadday qiimo leedahay rabbi subxaana wa tacaala dadka qiimaha le buu u doori lahaa waxa laynoo siiyeyna ma aha jacayl layna jecelya kala siiyeyna maahe waa un imtixaan saas daraaddeed mid ka qiimo badan baa jirta ilaahay agtiisa jannada taalla iyo barwaaqada aakhara taalla taas ku dadaalo u xisha tan laakiin iyayna idin lugoynin baa lana leeyay waman yacshu ruuxii jeedsada can dikri araxmaani allaha naxariista badan qur-aankiisa ama xuskiisa ama waanadiisa ruuxii ka jeedsada nuqayid waanu qoondayn lahu isaga waxaanu u qoondaynaynaa shaydaanan shaydaan baanu u qoondayn oo fa huwa shaydaankii lahu isaga qariinun ku ku xidhiidho wey ku la xidhiidho ku lamaan wey wa inahum shayaadiintii layasuduuna way leexinayaan hum kuwa raacay iyaga ee dikriga ka jeedsaday way jeedinayaanoo cani sabiili jidkii xaggiisa ka jeedinayaan wayaxsabuuna kuwaa la jeediyey waxay moodayaan oo malaynayaan annahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan inay yihiin xataa idaa jaaanaa markay noo yimaadaan xataa idaa goortii jaaanaa uu noo yimaado midka dikriga ilahay ka jeedsaday kii dikri ilahay ka jeedsaday markuu noo yimaado qaala wuxuu dhahaya yaa layta shallayte baynii wa baynaka adiya aniga dhexdeenna bucda almashriqayni labada mashriq a yacni labada mashriq fogaantoodu may ahaato aniga adiga dhexdeenna fogaan labada mashriq intay isu jiraan oo kale ah may dhexdeenna ahaato tabisa waxaa baas lahaaday alqariinu ku lamaanaagan ila xidhiiday baan ka wadaa way macana walan yanfacakum idinma anfacayso alyawma maanta idin anfici mayso id wakti dalamtum aada dulmideen markaad adduunyada dulmi kula timaadeen kadib idin anfici mayso maanta annakum idinku mushtarikuuna inaad tihiin kuwa wadaagaya filcadaabi cadaabka dhexdiisa inaad cadaabka wadaagaysaani wax idiin tari mayso waxa idinka fududayna ma jirto afa anta adiga nebi maxamedow tusmicu maqashin kara assumma midka dhagahala maadaa wax maqashin kara aw amase tahdi maadaa hanuunin kara alcumya assumma kuwa dhagahala waa jamc assumma kuwa dhagahala maadaa wax maqashin kara aw amase tahdi maadaa hanuunin kara alcumya kuwa indhahala waman cid maadaa hanuunin kara kaana ahaaday fii dalaalin baadi dhexdeed mubiinin oo cad faima nadhabana bika faina minhum muntaqibuun macnaheedu waxa weeye waman yacshu can dikri araxmaan ilaahay qur-aankuu soo dejiyey iyo waanadiisa ruuxii ka jeedsada oo dan aan ka gelin barashadeeda ku dhaqankeeda u shaqaynteeda dan aan ka gelin ruuxaasi rabbi wuxuu leeyahay waxaanu ku waxaanu u qoondaynaynaa shaydaan shaydaan baa lagu lamaaninaya shaydaankii baa laleeyahy wa kaase ilaahay waa diiday ka shaqaysaa laleeyahay saas maana shaydaan baa lagugu saliday shaydaankii marka muxuu samaynaya fa huwa lahu qariin waa uun kugu lamaan yahay waa kula xidhiidhaa marnaba ku faaruqi maayo xaalad walba waa kugu lamaanya xagee buu ku wada shaydaan haddii saaxiib lagaaga dhigo soomaadan yani waxa wey maada teg maxaa shaydaanka adiga kaa celin kara inaad ilaahay dikrigiisa subxaana wa tacaala aada u jeedsato oodan iska indha tirin waa xijaabka shaydaan kaa xijaabi kara haddii taa lagaa waayo qur-aanka lagaa waayo qur-aanka aad ka jeedsato adiga shayaaiinta markaa saaxiib shayaaiinta lagugu sallidaya way macana shayaaiintii maxay ku samaynayaan kuwaasi dikriga ilahay ka jeedsaday way jeedinayaanoo jidkii toosnaa bay ka jeedinayaan markay jeediyaanna waxayba ismoodayaanba inay hanuunsan yihiin waa balaayo haddaad khaldan tahay laakiin aad khaldan tahay ad isog tahay way runta laakiin haddaad khaldan tahay ood hallaysan tahay inaad toosan tahayna aada ismoodaysaay waa balaayo balaayo balaayo lagu dari wayaxsabuuna anahum muhtaduun kaas shaydaanka lagu lamaaniye dikriga ilaahay ka jeesaday markuu noo yimaado bu rabbilahi subxana wa tacaala waa aakharo markuu yimaado wuxuu odhanayaa shallayte xoog iyo balaaya igu dhacday war kii igula kii la lamaanay shaydaankii ku lamaana buu la hadlaya shaydaankii saaxiibkii ahay la socon jireen lumiyey buu la hadlaya baynii wa baynaka bucda almashriqayn buu leey adiya aniga may noo dhaxayso labada qorax ka soo bax bucdigooda iyo fogaantooda in leeg intay isu jiraan intay isu jiraan in leeg may noo dhaxayso on kala fogaana way macana mashriqaynka waxaa la yidhahdaa waa mashriq iyo maqrib meeshay qoraxdu ka soo baxday iyo meeshay u dhacda waay mashriqayn waxaa loo yidhi bimacnaa waa min baabi taqliib waa min baabi taqliibo mid baa lays labadoodiiba laysugu darayo maadaama mashriqu fadli badan yahay ayaa labadoodiiba laysu raaciyey laakiin waxaa laga wadaa xagga bari iyo galbeed intay isu jiraan intaa in leegmaan noo dhaxaysa bule macna fa bi'sa alqariinu mid lamaano ah oo ila xidhiidhay baa baas lahaadoo balaaya kugu dhacday buu leey adduunkii ninkii ilaam igu lamaanay ilumiye adigu ah rabbi wuxuu lehay subxaana wa tacaala waxoogaa calaacalkaa iyo naartaa ay isugu tageen walan yanfacakum alyawma id dalamtum anakum fi lcadaabi mushrikuun yani ruuxa marki uu maalan cadawgiisii cadawgiisii oo ciqaaban markuu arko adduunyada waxoogaa naftaa u yara degta musiibada haddii lagula qabana oo ay caam tahay oo dadkao dhan ay kula haysatana waxoogaa qalbigaa ku yara dega laakiin aakharo cadaabka haddii la wada golay cadaabka isugu tagaan musiibadani dadkay wada haysataa qalbiga u dejin mayso saas maana war waa lagula qabaa haddii dadku cudur hayo cudurka lagula qabo adigana cudurku ka hayso cudur kaa fududaan maayo laakiin aakhare haddii naarta la wada geeyo waa lagula qabaa waxba ka fududan mayso saas waad wadaagaysaan cadabkii cadaabkii waxba ka fududan mayso macana nebi maxamedow maadaa kuwa dhagahala wax maqashinka kuwa indhahana maadaa hanuunin kara waa gaalada baadinimo cad mid ku sugan maadaa hanuunin kara ma hanuunin karaysid wy macana waman yacshu ciddii ka jeedsata oo iska indha tirta wey can dikri araxmaani allaha naxariista badan qur'aankiisa iyo waanadiisa oo qur-aanka laga wado nuqayidu waanu qoondayn lahu isaga shaydaana shaydaan baanu u qoondaynayna oo fa huwa shaydaankii lahu isaga qariinun mid ku lamaan weeye oo la xidhiidha wa inahum iyagu shayaaiintii inahum marna waa la ifraadinaya marna waa la jamcinaya mantay u wada noqonaysaayo manta macnaheeda marka la fiirina waa jamc lafdigeeda marka la fiirina waa mufrad wa inahum ayaga yani shayaaiintii shaydaananta macna wainahum shayaankii wainahum shayaaiintii waa la jamciyey layasuduuna way jeedinayaan hum kuwaa dikriga ilahi ka jeedsaday oo manta macnaheeda ah cani sabiili jidkii toosnaa bay ka jeedinayaan wayaxsabuuna waxay moodayaan kuwaa jidka laga jeediyey annahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan inay yihiin waa isla qumayihin xataa idaa goortii jaa-anaa uu loo yimaado mankiibay unoqonaysa kii dikriga ilahi ka jeedsaday oo hadda lafdigeedaa la fiirinaya markuu noo yimaado aakhare noogu yimaado qaala wuxuu dhahayaa yaa layta shallayte baynii wa baynaka aniga adiga dhexdeenna muu ahaado bucda almashriqayni labada mashriq fogaantoodoo kale may ahaato labada meeloode midna meel wax u dhacaan midna kasoo baxaan intaa in leegmaan isu jirsano fa bisa waxaa baas lahaday alqariinu ku wax la xidhiidho iyo kii igu lamaana adigan kaa wadaa way macna walan yanfacakum idin anfici maayo alyawma maanta idin anfici maayo id wakti dalamtum adduunyadii markaad joogteen aad dulmi ku kacdeen maanta idin anfici mayso anakum idinku filcadaabi cadaabka dhexdiisa mushtarikuuna kuwa wadaagaya inaad tihin waxba idiin tari mayso qalbina idiin dejin mayso maana afa anta adiga nebi maxamedow tusmicu miyaad maqashiin kartaa xaqa iyo hanuunka assumma kuwa dhagahala ee gaalada ow amase tahdi miyaad hanuunin kartaa alcumya kuwa indhahala waman cid miyaad wax maqash miyaad hanuunin kartaa kaana ahaaday fii dalaalin baadi dhexdeed mubiinin oo cad hada wabilahi tawfiiq wa sal allahuma waslm ala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi waslm